الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون suurat naxli ayaan ku dhex jirnay aayadda afar iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya saan horeyba u sheegnay suuraddani mawduuca ay sida gooyada xoogga u saartay waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa uu addoommadiisa siiyey in la muujiyo oo addoommada la xusuusiyo tii baa marka lasii wadaa arrintaasa laga sii hadlaya wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala wahuwa alle wahuwa isagu alle wey alladii midka wey sakhara sakhiray albaxra badda sakhiray lita'kuluu inaad cuntaan darteed u sakhiray minhu badda xaggeeda inaad ka cuntaan laxman hilib tariyan oo cusub wa tastakhrijuu iyo inaad la soo baxdaan minhu badda xaggeeda xilyatan waxyaabo laysku qurxiyo xilyadaasoo talbasuunaha aada xidhanaysaan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doomihiiba doomihii baad arkaysa mawaakhira iyagoo ah kuwa jeexaya fiihi badda dhexdeeda walitabtaquu iyo inaad dhalabtaan daraaddeed ayaa saa loo yeelay waxaa saa loo yeelay litantaficuu inaad intifaacsataan iyo walitabtaquu inaad darabtaan ood raadisaan min fadlihi alla fadligiisa inaad raadisaan iyo walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukridaan oo ilaahay nicmooyinkiisaas aad ka mahad celisaan badda ayaa ka mid a waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin leeliyey oo idiin sakhiray badda siyaabo fara badan baad uga faa'iidaysanaysaa waxaa ka mid a hilib baad ka cuntaan buu rabbi subxana wa tacaala hilib weliba yacni daray ah dariga waxaa la yidhaahdaa waa hilibku markuu cusub yahay wey macanaha waxaana laga wadaa xayawaanaadka badda ku nool hilibkooda noocuu dooniba ha u yaalle haddaad hesho isagoo baktiyey iyo haddaad hesho isagoo noolba hilibkiisa ilaahay waa idiin xalaalayay subxana wa tacala tariyan waxaa loo yidhi markuu muddo yaallana waa la cuni karaaye oo haddii hilibkiisu muddo uu joogayo oo laga shaqeeyana waa la cuni karaaye laakiin tariyan waxaa loo yidhi markuu cusub yahay buu ka qiimo badan yahay marka kale saas way macana tariga marka waa freshka wa waxaa kaleeto badal sakhiridda laydiin sakhiray qaababkaad uga faa'idaysanaysaan waxaa ka mid a waxyaabaha laysku laysku qurxiyaad kala soo baxaysa jawaahirta iyo luulka iyo waxyaalaha la labistee laysku qurxiyo badda laga soo saara ilaahay baa idiin fududeeyey subxana wa tacala oo idiin sakhiray waxaad arkaysaa doomihii oo badda dusheeda socda ayaga oo jeexaya mawaakhirta waxaa la yidhahdaa yacni caasha hore afka hore ee sida kuruska geeloo kale ah bay mawjadda iyo biyaha ku kala dilaacinaysa markabka ama doontu ayay ku dilaacinaysa mawaakhirta saasa la yidhaha ama ma aheed dabaylihii ka hor yimid bay dilaacinaysaa macnaha wax weye ay ka dhex dushisa maraysa macnaha maxaa saa loo yeelay oo saa laydinku sakhiray in aad intifaacsataan fadliga ilaahayna aad raadisaan daraaddeed fadliga ilahay ad raadinaysaa waxa weeye waa badaha markaad martaan inta badan laga soo bilaabay xilligii nabiyullaahi muusa nabiyullaahi nuux calayhi salaam uu doonta sameeyo ilaahay baray ilaa xilligaa laga soo bilaabo ilaa hadda la soo gaadho adduunka xidhiirhkiisa uu isku xidhan yahay khaasatan ganacsigiisa qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka qaata gaadiidka badda oo macnaha doomaha iyo maraakiibta ah marka walitabtaquu min fadlihi waa ganacsigaas waxaa lagu kala bedelanayo oo qaaradaha loo kala gudbinayo oo yani waxa weye fadliga laga raadinayo dheeraadka iyo faa'iidada laga raadinayo walitabtaquu min fadlihi wey intaasoo dhan markii laysuukiin hagaajiyey maxaa laydinka rabaa inaad shukridaan ood ilaahay u mahad celisaan subxaana wa tacaala allaha waxyaabaha idiin sakhiray oo isuukiin hagaajiyey si aad uga faa'iidaysataan kaa inaad u mahadcelisaan ood u garataan nicmadiisa macnaha wa huwa alle alladii midka wey sakhara sakhiray baddu inay sakhirantaha baa lanoo sheegay baddu haddayna sakhirnayn oo aynan layliyanayn dusheeda in lagu socdo mayna ogolaateen markabna ma mari karo doonina ma mari karto way diidi lamana agjoogi karo intay nagu soo fakatay iyadna ka dhammayna baabiin laakiin way sakhirantao way layliyan tahay ilahay baa leeliyey subxana wa tacala waa wax sakhirow wahuwa alle alladii midka way sakhara sakhiray albaxra badda sakhiray lita'kuluu si aad u cuntaan minhu badda xaggeeda si aad uga cuntaan laxman hilib tariyan oo daray ah yacni waxa weeyaan cusub oo markaa la soo saaray wey wa tastakhrijuu iyo inaad la soo baxdaan darteed minhu badda xaggeeda aad kala soo baxdaan xilyatan waxyaabo laysku qurxiyo waa luulka iyo jawhartii waxyaabaha wey taasoo talbasuunaha aad xidhanaysaan yani waxa wey laysku qurxinayo khaasatan dumarka wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doomihii baad arkaysaa mawaakhira xaale ayihin kuwa jeexaya badda jeexaya biyaheeda iyo mawjadaheeda ama dabaylaha fiihi badda dhexdeed walitabtaquu yani litantaficuu maxaasaa loo yeelay litantaficuu inaad intifaacsataan daraaddeed iyo walitabtaquu inaad raadisaan min fadlihi alle fadligiisa xaggiisa inaad wax ka raadisaan fadliga dheeraadka ilaahay uu dhigay inaad raadisaanoo faa'iide iyo ganacsi ku raadsataan way macnaha walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaanoo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacala uga mahadcelisaan aba ka horraysaba horta inay la sakhiran tahay oo innaga laynoo diyaariyey oo yani ilaahay inoogu talagalay oo maba ka warhaynaaba waanuun ka faa'iidaysanaa laakiin si wax iska dabiici un babanu aragnaaba shay dabiici ah inay nicmo tahay baddan goglan ee laysus fududeeyey iyo in laynoo fududeeyo hogaankeeda laynoo dhiibay baynaan ka warhaynin iskaba dhaaf inaan shukrine wa alqaa wuu riday alle fil ardi bad dhulka dhexdiisa wuxuu ku riday rawaasiya buuro qotoma buuro sugan oo qotoma an tamiida an tamiida lianlaa tamiida wey an tamiida inaydan inayna idinla dheeliyiin daraaddeed inayna idinla liicliicin bikum idinka inaysan idinla liicin daraaddeed wa anhaaran wabiyaalna wuu riday dhulka dhexdiisa wa subulan iyo wadooyin lacallakum tahtaduuna si aada ugu hanuuntaan wa calaamaatin calaamooyinna wuu riday oo dhulka dhexdiisuu yeelay wa binnajmi xidigaha ayay hum iyagu yahtaduuna ku hanuunayaan dhulka markii ilaahay uu goglay buuro sugan oo qodqotoma ayaa dushiisa la yeelay maxaa loo yeelay xikmaddii baa laynoo sheegay dhulka waxaa loo yeelay inuusan idinla leecleecin inuusan idinla leecleecinoo yacni waa laysugu dheeli tiray dhulka suusan idinla ruxanin oo dee hadduu idinla dheeliyo idinla leecleeco kuma noolaan kartaan korkiisa waa adiga arka wax yaroo dhulgariira hadduu dhulka ka dhaco wixii dhis dushiisa saarnayd ee khalaa'iqdii o dhan waadaba baaba-aya macnaha waa lagu cusleeyey buurahani waxay u yihiin dhakawyo isu dheelitiraya dhulka oo ka celinaya dhulku inuu dhaqdhaqaaqo ama ma ahee uu dheeliyo way isu miisaamayaan macnaha xikmad ilahay weeye subxana wa tacala saas maxaa yeeley shaygu markuu culus yahay sidiisaba dhaqaaqiisu inuu si habaysan u socdo mooyaane ma badna inuu macnaha wax weeyaan uu ruxmo ma badna sida masalan doontoo kale ama markabkoo kale markuu uu culus yahay oo buuxo ama baabuurkoo kale kaba soo qaad baabuurku markuu buuxo oo wax saaran yihiin iyo markuu marayama isku midba isku midba markuu culays saaran yahay baabuurku inta badan yani waxa weye aada u ruxan maayo laakiin markuu maran yahay waa isgaraacaya saas isu garaacaya saas daraaddeed baa saasoo kale weeyaanoo dhulka markuu alla fidiyey oo goglay ayaa buuraha la saaray si uusan u dheeliyin oo macnaa wax u leecleecin oon in lagu noolaada ay u suuroodo macnaha webiyaalna ilaahay waa riday subxaana wa tacaala webiyaashaasi yacni qaaradaha uu kala gudbaya oo waddamada uu kala gudbaya meel buu ka burqanayaa kadibna wuxuu goynayaa intaasoo dhul ah buuraley buu marayaa dhul saxaraa buu marayaa yacni waxa weeye meel hoosuu marayaa meel saruu marayaa khalqi loogu talagalay in la waraabiyo oo intaasoo kilomitir ama mayl jira baa loo geynayaa biyihi yaa sameeyey waxa ilahay baa sameeyey subxana wa tacala wa anhaaran wa subulan iyo waddooyin dhulka waddooyin baa laydin yeelayo dhulka hadduusan wadooyin lahayn ma suurowdeen in lagu noolaado dhulka wadooyinkaa lagu markaad meel ka tagtood meel u socoto waddaad qaadi haddayna wadda jiri lahayn oo xaggee laysu mari lahaa dhulka iska dhaafay xataa samadan la maraya diyaaraduhu marayaan waday hayaan yani waxa weeyaan waxay ku socdaan waxyaabo wadooyin ahoo bini aadamku bartay oo ilaahay u furay bay ku socdaan dhulka waxaa lagu kala socdaayoo laysku gaadhayaa wadooyinkaas wadooyinku marka lafdhabar bay u yihiin nolosha dhulka dushiisa lagu noolay maba la noolaan karo wadooyin la-aanta nucan wasubulanna alla waa idin yeelay waxaa wadooyinka laydinku yeelay si aad ugu hanuuntaan masaalixdiina oo markaad nairobi ka tagtood gaariso u socoto jidkaad u mari lahayd inaad garato oo markaad mumbaaso u socoto jidkeedii aad hesho jidadkan saasaa loo sameyey jidadkan saasaa rabbi subxana wa tacala u sameeyey inaad ku hanuuntaan masaalixdii waxaa kaloo dhulka alla uu yeelay subxaana wa tacaala waa calaamaatin iyo calaamado dhulku waa wada astaamo meel buur baa ka taagan meel geed baa ku yaala meel taag weeye meel waa dhul hooseeya meel waa magaalo meel waa jiq oo waa hawd waa calaamado dhulku hadduusan calaamadaha iyo astaamaha lahayn oo kulligii isu wada ekaan lahaa iyadana ma suurooda in lagu noolaa maxaa yeele waxaa kaa khaldami lahaa gurigaagii saaka aad ka soo tagtay xaggeed u martaa maba garan kartid waxaad ku garanaysaa hadda gurigaagii guri dheer baa xagga kaa xaggana guri baa ka ahaa wadda hiblaa marta astaam astaamaad raacaysa sooma laakiin waxa dhan hadday isu egyihiin meeshaad ka timid iyo meeshaad u socotay ma kala garanaysa gurigaagii saaka aad ka soo tagtayna ma garanaysid calaamado iyo astaamo la sameeyey baad u maraysaa saas daraaddeed waa calaamaatin astaamaha dhulka dushiisa yaalla ayuu alla yeelay subxana wa tacaala wa binnajmi hum yahtaduuna taana waa astaamihii samaawaadka oo yacni xidigaha ayaad ku hanuunaysaan xilliyada mugdiga jihooyinka waxaa lagu kala gartaa xidigaha badaha marka la marayana iyadana waxaa lagu kala socdaa waa xidigaha xidigahaasaa lagu kala socdaayo jihadaad u socotay iyo jihadaad ka socotay wa binajmi hum yahtaduuna bu alla yidhi subxana wa tacala bal khalaa'iqdaa la goglay ee innaga waxba inala ahayn xikmadday ku fadhiyaan fiir noloshoo dhan baa ku taagan adigu jidkan iska baxsaneed maalin walba sii marayseed soo marayseed kusii noqonayseed kusii socoto miyay kula tahay inuu wax faa'iidaa kuugu fadhiyo maya wax weyn kuuguma fadhiyo agtaa laakiin markaad aad u sii dhuucdo waxaad ogtahay noloshuba inay isaga ku taagan tahay macnaha saas weeyaan wa alqaa alla wuu riday filardi dhulka dhexdiisa wuxuu riday rawaasiya buuro qotomo oo sugan an tamiida lianlaa tamiida si aysan idinla leexleecin bikum idinka saysan idinla leexleecin oo idinla dhaqdhaqaaqin wa anhaaran wabiyaalna alla waayeen wa subulan iyo wadooyin buu riday lacallakum dhulka dushiisa ku riday lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan oo masaalixdiina iyo danihiinna ugu hanuuntaan wa calaamaatin calaamooyinna alla waa yeelay iyo astaamo oo meel dheer iyo meel gaaban astaamaha faraha badan wa binnajmi xidigaha ayay hum iyagu yahtaduuna ku hanuunayaanoo markay badda marayaan ama xilliyada mugdiyaha xidigahay ku hanuunayaano jihooyinku kala garanayaan afaman yakhluqu intaa allaha idiin sameeyey oo waxaasoo la soo sheegay ilaa suuraddu soo bilaabatay allaha intaa soo sameeyey iyo waxaanaad caabudaysaan ma isku mid a marka afaman cidda yakhluqu abuura afaman macbuudka yakhluqu wax abuura kaman cid miyuu la mid yahay laa yakhluqu aan waxba abuurin marka afalaa tadakaruuna miyaydaan waansoomayn oo wax garanay wa in tacudduu haddaad tirisaan nicmat allahi ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaanna laa tuxsuuhaa ma tira koobi kartaan ina allaha alle lagafuurun waa midka dhaafidda badan wey raximun oo naxariista wey wallahu alle yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaan wladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi alla ka sokow laa yakhluquuna ma abuuri karaan shay-an waxba ma abuuri karaan wa hum iyaga ayaa yukhlaquuna la abuuraa laftoodaaba la abuuray amwaatun weeye kuwa dhintay oo hayru axyaa'in kuwa nool hayrkooda waa kuwa dhintay oo noolayn wamaa yashcuruuna mana garanayaan ayaana goormaa yubcasuuna lasoo saari doonaa warintaas la soo sheegay iyo khalqigan aad arkaysaan midka abuuray allaha abuuray ee sameeyey saa isugu hagaaji mid aan waxba abuurin ma lamid ba waxba aan abuuri karin waa kee waa makhluuq oo dhan alla iyo dhagax midka isku garab wadaay khaaliqu wax kasta abuuray iyo midaan waxba abuuri karin buu isku garab wadaa alle iyo addoommadiisa ama bini aadan ha ahaadeen ama malaa'ig ha ahaadeen ama rusul ha ahaadeen midka isku garboodoo marna kuwan baryahaya marna kuwan baryaya marna ilaahay caabudaya marna kuwan caabudayahay wuxuu la mid yahay sidii mid isgarab dhigay oo isku mid ka dhigay allaha khalaa'iqda abuuray iyo midaan waxba abuuri karin war miyaydaan wax garad ahayn oo aydaan waansoomayni bu rabbi ilahi subxana wa tacala haddaad nicmooyinka ilaahay tirisaan ma tira koobi kartaan intaasi hadda laydiin soo tilmaamay oo suuradda laga soo bilaabo ilaa halka nicmooyinka la sheegay aad bay u badan yihiin qaar badanna umama haysano inay nicmooyin yihiin laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa nicmooyin aan laga maarmi karin wey macna oo nolosha ku taaganta marka nicmooyinka hala tiriyo haddii la yidhahdood kow iyo laba dhahdaan maba koobi kartaan wax intaad tirisaan aad koobi kartaan ma aha sidaa daraaddeed nicmooyinka aydan koobi karaynin inaad yani ka mahadnaqdaan ood ka shukridaan baa loo baahnaa inaad ka shukridaan iskaba dhaafe tiradoodii baydaan xataa garanayn haddii la yidhahda tiriya baydaan tirin karayn shukrigooda iskaba dhaafe macna marka meeshaa gaboodfal baa ku jira waxoogaa in arrintii laydiin baahnaa iyo arrinta laydiin galay iyo sida laydinku barwaaqeeyey inaan shukrigeedii laydinka haynin sooma cadda marka maxaad marka ku dhaqantihiin ina allaha lagafuurun raxiim ilaahay dhaafidiisa iyo naxariistiisaad ku dhaqantihiin wa ilaa nicmooyinka ilaahay idin siiyey inaad ka shukridaan iskaba dhaafe xataa ma tirin kartaan oo ma tira koobi karaysaan wey macna intaa markii lagaga hadlay baa waxaa marka aayadani ka hadlaysaa taas intaa la soo sheegay ilaahay abuurkiisa iyo awooddiisa laga hadlay haddana waa cilmiga ilaah alla wuxuu ogyahay waxaad qarinaysaan iyo waxaad muujinaysaan kadibna waxyaabahay caabudi jireen baa loo kaco waxaa la yidhi kuwa ay caabudayaan alla ka sokow waxba ma abuuri karaan bal iyagaaba la abuuray wax iyagiiba la abuuray waxba ma abuuri karaan horta walow haddii la yidhahdo daksi daksi abuura ama kaneeca sameeya hadii la yidhahdo ma samayn karaan wax kale iskaba dhaaf waxba ma abuuri karaan ayaga naftoodaaba la abuurayoo xataa nafahooda isma abuuri karaan wahum yukhlaquun mid naftiisiiba ilaahay u baahanoo abuur ilaahay ah maxaan adigu ka raadsan maxaad se ilahay ugu garab wadaa subxana watacala wahum yukhlaquun saas way macna nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waa kii ku lahaa qowmkiisa atacbuduuna maa tanxituun wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun war ma waxaad idinku qorteen geeda aad gacmihiina ku qorteen miyaad caabudaysa isagoo alle idinkiiyo waxaad samaynaysaanba uu abuuray cidda cibaadada mudan iyo ka dambaynta iyo daacadu waa cidda wax abuurta awood ule inay wax abuurtoo nafgeliso cidaan ilaahay ahaynna kama suurowda arrintaasi macna waa wax dhintay waxanay caabudayaan oo ma noola waa dhagaxyaan iyo geedo mayd ahoo dhintay oo jamaadaad ah oo nololi ku jirin wey xagga wax ma garanayaan haddii la yidhaahdana goorta la soo saari doono kama bawarhayaanba waxba ma oga kuwan caabudayana goorta la soo saari doono ma oga iyaga laftooda asnaamtii waxanay caabudayaanna ma ay oga goorta lasoo bixin doono marka cilmigoodana waa heerkaasoo waxyaabaha iyaga khuseeye cilmi ahaanna kama warhayaan tabarna halkaasay ka joogaan cilmina halkaasay ka joogaan bal maxaa loo raadsan maxaa loogu xilan oo laga doolanaya wy maanaa afaman macbuudka yakhluqu abuuraay kaman cid miyuu la mid yahay laa yakhluqu aan waxba abuurin sanam aan waxba abuuri karin iyo makhluuq aan waxba abuuri karin ma lamid ba afalaa tadakaruuna miyaydaan waansamayni wain tacuduu haddaad tirisaan nicmat allahi ilahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan laa tuxsuuhaa ma koobi kartaan oo tiro kuma koobi kartaan inaad ka shukridaan iskaba dhaaf ina allaha alle marka lagafuurun waa midkii dhaafid badan wey taqsiirka iyo gaabinta halkaa ka imaanaysa alla waa idin dhaafa raxiimun midkii naxariista weeyaanoo naxariis ilahay baad ku dhaqantihin wey maana naxariis rabbi baad ku dhaqantihin nicmooyinku waa naxariis shukrigii laydinka baahnaa marka laydinka waayo inaad sii joogtaan oon laydin baabi'ininna waa naxariis ilahay baad ku dhaqantihin wey maana lagafuurun raxiim wallahu yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun wallahu alla yaclamu waa og yahay addoonku ilaahay nicmooyinka uu siiyey hadduu daalacdo oo uu arko oo si fiican ay ugu muuqdaan shaki ma laha inuu ilahay u hogaansamayo subxana wa tacala laakiin waxa waxay dhacaysaa marka ilahay inaad ka jeedsato oon halmaanto markay kaa qarsoomaan nicmooyinka ilahay subxana wa tacala uu kuu galay macna wallahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan waaladiina asnaamta wey yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi alla ka sokow asnaamta ay baryayaani laa yakhluquuna ma abuuraan oo ma abuuri karaan shay-an waxba ma abuuri karaan xataa naftoodaba ha aata wa hum iyaga ayaa yukhlaquuna la abuurayoo alla abuuray subxaana wa tacala laftoodaaba ilaahay abuuro addoommadiisa ka mid maxay marka qaban karaan wey macnaha amwaatun waya kuwa dhintay oo hayru axyaa'in kuwa nool hayrkooda aan noolayn wey macnaa nafiba kuma jirto war wax maydoo nafiba uusan ku jirin oo jamaad oo dhagax ama geed meel yaalla ah muxuu kugu tari wey macnaa ood ka raadsan wamaa yashcuruuna ma ay oga ayaana goormaa yubcathuuna la soo saaraya maa yashcuruuna ma oga asnaamtii ayaana goorma ayaa yubcathuuna kuwa iyaga caabuda goormaa la soo saari doona ma ay oga kama warhayaan ila waxa wey jamaad waxba ma ogi ilaahukum waxaasi marka ilaahya ma ah waxaas daadiya oo quba ka taga way macna waa ka ilaaha dhabta ilaahukum macbuudkaad caabudaysaan ilaahun waa macbuud waaxidun oo mid ah faaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhara kuwa aan rumaysnaynin quluubuhum qalbiyadoodu munkiratun waa mid inkirsan weye alla kelinimadiisa inkirsan yahi wa hum iyagu mustakbiruuna waa kuwa iskibriyo isla weyn wey laa jarama waxaa xaq ah waxaa dhab oo sugan ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujsanayaan inahu alle laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa isweyneeya ma jeclo iskibriya waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga markii lagu dhaho maadaa maxay buu anzala dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu dejiyey haddii la dhaho la weydiiyo qaaluu waxay yidhahdaan asaatiiru lwaliina huwa isagu kaa aad leedihiin wuu soo dejiyey huwa isagu asaatiiru lwaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo qoray wey kutirikutaantii sheekadii laga sheekooyinkii laga soo qoray weeye waxba ilaahay ma soo dejinin maxay saa u leeyihin liyaxmiluu inay xambaaraan daraaddeed awsaarahum dembiyadooda inay xambaaraan kaamilatan iyadoo dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodana inay wax ka xambaaraan yudiluunahum ay lumiyaan wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodiina inay xambaaraan yudiluunahum ay luminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaalo ay ku sugan yihiin kuwa la luminaya alaa hoyay saa'a waxaa xumaaday maa yaziruuna waxa ay xambaarsan yihiin oo xambaarayaan baa xumaaday dembiyada ay xambaarsan yihiin ayaa xumaaday buu rabbi subxana wa tacala waxyaabaha makhluuqaadkeed ku mashquulsan tihiin ood wax moodaysaan ka bax baa layidhi midka cibaadada mudan ee xaq u leh ee gar u leh waa uun mid wax labeeya ma jiro waana midka awoodda u leh ee wax abuura ee wax sameeya ee nafta geliya khalqiga tilmaantaana alle keliya iskale kuwa laakiin aakhare aan rumaysnaynin arrinkaa way inkirayaan waa diidayaan qalbiyadooda qalbigoodu waa diidayaayo ma ogola ruuxu mar hadduu ku koro mabda' baatil ah oo ilaahyo fara badan uu ku soo koro oo uu soo rumeeyo qalbigiisa ay gashaay hal ilaah si looga dhaadhiciya waa aragta saas way macana wixii saxda ahaabaa agtiisa qallooc ka noqonaya saas daraaddeed baa rabbi subxana wa tacala qur-aanka ku yidhi wida dukira allahu waxdahu shmuazat qulubu ladiina laa yuminuuna bilakhira waida dukira aladiina min dunihi ida hum yastabshiruuna baa la yidhi subxana wa tacala yacni kuwa gaalada markii ilaahay keligii la xuso keligii oo la yidhahdo hal ilaah baa jira cibaadada keligii baa iskale sida keligii baa khalqiga abuuray keligii baa gacanta ku haya keligii baaba dhibtaba iyaga keligii haddayba maqlaan waaba gacanaaqayaan quluubtooda ayaa qabandhacyoonaysa oo jiriicyoonaysa bu rabbi subxana wa tacala shmuazat quluubu aladiina laa yuminuuna bilaakhir markii qeybkii la sheego oo sanam hebel iyo sanam hebel iyo weli hebel iyo sheekh hebel iyo awliye hebel la tiriyana markaasay soo dhawaanayaan oo bishaaraysanayaan oo farxayaan marka waxa weeye way kuwan aakhare aan rumaysnayn quluubtoodu way inkiraysaa hal ilaah baa la caabudaa ma ay ogola way diidayaan macnaha waxaana arrinkaa ku bixinaya isla weynan iyo kibir ma waxaanu haysan jirnay baanu uga tegaynaa hal wiiloo maanta noo yimi kibir noocaasoo kaleeta iyo in ilahay u hogaansamaano iskala wenyin macnaha waxaa xaq oo dhab ah oo shaki ku jirin rabbi waxay samaynayaan inuu ogsoon yahay waxay qarsanayaan iyo waxay muujisanayaanba allana ma jeclo kuwa iskibriyo isweynaysiiyo xaqa iska weynaysiiya kibirka waxaa la yidhahda sida nabiga naga sugan xadiidka sal ly slam uu leeyahy alkibru batru lxaqi wahamtu nnaas buu nabi uri sal lay slam kibirku waa labada xaqi oo kuu caddaaday inaad diiddo ood ku kacsaydo waa nooc kibir ka mid kibirka qaybtiisa labaadna waxa way dadka inaad yasto ood xaqirto ood u aragto inaad wax la dheerto ama sharaf kaga fiicanta ama nasab kaga fiicanta ama yani waxa wey wuxuu la dherta caqli dadka inaad iska weynaysiiso kibirka qaybtiisa labaadna waa ka kibirkaasaa la yidhahdaa dadka noocaasa ilahay ma jeclo subxaana wa tacala kuwa iyagaa markii lagu yidhaahdo mustakbiriinta markii lagu dhaho war rabbigiin muxuu soo deji waryaara rabbigiin muxuu soo dejiyey marka la dhaho waxay odhanayaan wax rabbi soo dejiyey ma jire waxaanaad sheegaysaan ummadihii hore sheekooyin laga soo qoray wey asaatiiru lwaliin ummadihii hore khuraafaad iyo baatil laga soo qoray oo laga soo ururiyey sheekooyin nooca asaatiirta waxa la waa jamcu usduura usduurada waxa la waa warka kutirkuteen ah ee la soo kala gaadhay ee waxaa la dhihi jiray iyo waxaan maqli jirnay uun keliyata warka waa warar noocaas oo kale ah mooyaane laakiin wax salalnima maxay saa u leeyihiin waxay saa u leeyihiin oo arrinkaa loogu qadaray inay dembiyadooda dhammaystira maalinta qiyaamada xambaaraan kuwa ay luminayaan ee daba socda ee u sacabinayana kuwaana dembiyadooda inay wax ka xambaaraan walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim buu rabbi subxana wa tacaala culaysyada dembiyadooda way xambaari culaysyo kalena way xambaari doonaan oo culaysyada labaadi waa dadkay lumiyeen ee baadiyeeyeen dembiyadoodii baa loo xambaarinaya kuwa laftooda fakan maayaan laakiin dembi halkaa ka yimi iyo dembigay iyagu iskood u galeen baa laysugu daraya maxaa yaele iyagaa sabab u ah kuwaana dembiyadooda way xambaarayaan kuway lumiyeen cilmi la-aanta lumiyeen yudilluunahum bigayri cilmin cilmi la-aan xaalay ku sugan yihiin yacni bulshooyinka waxaa la lumiyaa markayna cilmi lahayn saasay aayadtu tilmaamaysa dadka waxaa la lumiyaa markayna garasho lahayn oyna ilaahay kitaabkiisa garanayn oo sunnadii nebiga ayna garanaynin oo adduunku muxuu soo ahaan jira ayna garanaynin oo taariikhdii caalamku soo maray ayna khibrad u lahayn markaasaa ummadaha la lumiyaa oo ninkii u yimaadaba u kaxaystaa laakiin ruux cilmila oo wax garanaya inuu iska yeelyeelayo mooye lama lumiyo isaga saas wey macana maxaa yeele meesha loo wadiyo waxa dhan buu kala garanaya macana saas ilaahukum midkaad caabudaysaani ilaahukum macbuudkiinu ilaahun mid la caabudo weeye waaxidun oo mid ah faaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayni bilaakhirati aakhara aan rumaysnayni quluubuhum qalbiyadoodu munkiratun waa mid inkirsan waa mid inkirsan oo diidan wey macnaha wa hum iyagu maxay diidan tahay ilaahay kelinimadiisa hal mid baa la caabudaa tawxiidkaasa inkirsanta wa hum iyagu mustakbiruuna kuwa iskibriyo isla weyn wey laa jarama waxaa xaq oo sugan oo dhab ah ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan inahu alla laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa isweynaysiiyo isla weyn ilahay ma jecla subxana wa tacala haddii la yidhi ilaahay waa og yahay waxay samaynayaan ama ha qarsoonaada ama ha muuqde macnaha waxay waana ka abaalmarin doonaa baa meesha ku jirta macnaha wa idaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga markii lagu yidhahdo maadaa maxay buu anzala dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu dejiyey muxuu soo dejiyey haddii la yidhahdo qaaluu waxay dhahaan oo yidhaahdeen asaatiiru lwaliina huwa isagu kaa aad leedihiin ilaahay baa soo dejiyey asaatiiru lwaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo guuriyo laga soo qoray wey khuraafaad meelaha laga keenay wey liyaxmiluu waxay saa u leeyihiin liyaxmiluu inay xambaaraan ama laamta laamul caaqibo ka dhig ama waxaad tidhahdaa qadarnaa calayhim dalik arrinkaas dushooda ku qadarnay liyaxmiluu inay xambaaraan daraaddeed awsaarahum dembiyadooda inay xambaaraan kaamilatan xaalay idishahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada iyadoon waxba laga dhimin iyadoon waxba laga dhaafin wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodana inay wax ka xambaaraan yudiluunahum ay luminayaan kuwa ay lumiyaan bigayri cilmin xaal ay cilmi la-aan ku sugan yihiin kuwaa la lumiyey kuwaa la luminayo ayaa cilmi la-aan alaa hooyay saaa waxaa xumaaday maa yaziruuna waxa ay xambaarsan yihiin dembiyada ay tunka ku wataan ay xambaarsan yihiin oo toodii iyo kuwo xaggan ka dhashayba ayaa xumaaday buu rabbi ilahi subxana wa tacala qad makara waxaa dhakray alladiina kuwii min qablihim hortood ahaabaa dhakray fa ata allahu ilaahay baa u yimid bunyaanahum dhiskoodii min alqawaacidi yani asaasiyada asaasiyada xaggooda ayuu kaga yimid fakhara wuu dhacay calayhim dushooda waxaa ku dhacay assaqfu saanqaafkii baa ku dhacay min fawqihim xaggooda saruu kaga soo dhacay wa aataahum waxaa u yimid wa aataahum waxaa u yimid alcadaabu cadaabkii baa u yimid min xaysu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aynan ogeynoona dareensanayn uma kadibna yowma alqiyaamati uma kadibna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayuu yukhziihim alla fadeexayn doonaa oo hoojin doonaa wayowma yaquulu wuxuu odhan ayna aaway shurakaa'ii kuwii wax ila wadaagay alladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwa khilaafa rususha fiihim ay fii sabiilihim iyaga jidkoodii iyaga dartood aad u khilaafi jirteen qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waxay yidhahdeen ina alkhizya hoog iyo fadeexadu alyawma maanta iyo wasuu'a cadaabkii cala alkaafiriina gaalada dushoodu ahaa macnaheedu waxa weeye makrigan iyo shirqoolkan ay wadaani oo inay dadka baadiyeeyaan xaqana ka hor yimaadaani waa looga horreeyey qad makara aladiina min qablihim ummadihii ka horreeyey baa waxaan ku kacay aaway qowma nuux iyo ree caad iyo ree thamuud iyo hadda ka hor baa waxaa lagu kici jiray oo sidan oo kaleeto shirqoolkan kuwani ay wadaan bay samayn jireen maxaa kuwaa la mariyey fa aata allahu bunyaanahum min alqawaacid dhismihii ay dhiseen baa aasaaskiisa ilaahay kaga yimi subxana wa tacala qawaacidda waxa la yhahda waa jamcu qaacida waxaa la yidhahdaa aasaaska guriga salka uu ku fadhiyaa la yidhahda marka rabbi baa dhismahoodii xagga salka ka soo galay salkii baa la fujiyey salka haddii la fujiyey saanqaafkii salka ku taagnaa soo soo dhici maayo saas haddiiba guriga salka iyo tiirarka la fujiyo oo lala kaco guriga saanqaafkii sii kore ma taagnaanayo wuu soo dhacaya marka ayagoo ku jiro oon ka bixin buu gurigii ku soo dhacay oo ku habsaday cadaabkii baana uga yimid meel aysan malaynaynin bu rabbi subxana wa tacala waxaa laga wadaa shirqool bay sameeyeen waxbay dhiseen xarkay isku xidhxidheen xeelad iyo talooyin bay isu geeyeen laakiin wixii ay dhiseen waxba kama fulin waxa uu ka dhalatay uun inuu ilaahay iyagii ku ciqaabo oo lagu halaago wixii ay godqodahayeen oy xeelad iyo xarka xidhxidhahayeen sabab waxay u noqotay iyagii in la baabi'iyo la tirtiro marka waxaa laga dhigay yacni makrigii iyo shirqoolkii sidii dhis ay dhiseen oo kaleeto dhistii waxaa laga dhigay in yani maadaama ay u socon weydo o u fuli weydo halaagoodii ka dhashay waxaa laga dhigay dhistii intuu ilaahay hoosta ka soo galay in markaasi tiirarkii iyo aasaaskii lala kacay kadibna ay iyagii ku duntay maxaa yeelay ficilkoodii bay ku baabi'een ficilka iyagu la yimaadeen oo rususha inay la dagaalameen oo shirqool iyo dhagar u sameeyeena yaa waxaa ka dhashay in iyagii la rogo la baabi'iyo macnaha saasaa macnaha laga wadaa maalinta qiyaamadana rabbi baa fadeexayn doonaa oo wuu hoojin doonaa khalaa'iqda hortoodaa la soo histaajin doonaa markaasaa rabbi wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala aaway kuwii aniga wax ila wadaagayeed ila wadaajiseen kuwaasoo ayaga daraaddood aada rususha u khilaafi jirteen oo u garab marteen ayaga ictiqaadkaad ictiqaadsanaydeen iyo rumaysnaantooda daraaddeed kuwaad rususha u garab marteen ood ula dagaalanteen eed sheegteen inay aniga wax ila wadaagaan aaway may wax idiin qabtaan maan la arko maanta xaggay jiraan nimankaad isku halaynayseen ma jawaabayaan marka ayagii hadal laguma hayo ayagii hadli waaye su-aashaa markii la weydiiyo markaasaa waxaa jawaabaya dadkii ahlulcilmiga ahaa oo su-aashaa jawaabteeda bixinaya ahlulcilmigii adduunyada mu'miniinta ahaa ee ilaahay cilmiga iyo garashada siiyeye toosnaa ayaa waxay odhanayaan maanta fadeexo iyo roog iyo cadaabba gaalada dushoodu ahaaday bay odhanayaan sidaasi waxaa ku odhanaya yani waxa wey ahlulcilmigii dadkii cilmigan iyo aqoonta lahaa baa odhanaya macana qad makara xaqiiqiyan way dhagreen alladiina kuwii baa dhagray min qablihim iyaga hortooda ahaa ummadihii ka horreeyay ayaayaa dhagri falay oo maayani waxa wey dhagarfal sameeyey fa ata allahu alle ayaa yimid bunyaanahum dhistoodii buu u yimid dhismoodii min alqawaacidi aasaasiyaalka xaggooda ayuu kaga yimid xagga hoose iyo salka ayuu kaga yimid fakharaba markaasuu dhacay dhistii baa dhacday calayhim dushooda ayuu ku dha fakharra waxaa dhacay de calayhim dushooda waxaa ku dhacay assaqfu sanqaafkii yacni qaybtii saree guriga ayaa dhismaha ayaa ku soo dhacday min fawqihim xaggooda sare ayay kaga soo dhacday wa ataahum waxaana u yimid alcadaabu cadaabkii baa u yimid min xayu meel buu uga yimid laa yashcuruna aynan ogeyn oo aynan islahaynba wuu ka imaanaya uma kadibna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayuu yukhziihim alla fadeexaynaya oo ceebtooda banaanka usoo saaraya yowma tubla saraa'ir wey wayaquulu wuxuu odhanaya rabbi subxaana wa tacaala ayna aawey shurakaa'ii kuwii wax ila wadaagay aawey waase iyagu sheegteen ilan iyagaa sheegtay inay ilahay wax la wadaagaan alladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwii yani khilaafa rususha kuwa khilaafa fiihim ayaga dartood ayaga sha'nigooda iyo jidkooda kuwii aada rususha ku khilaafteen aawey maanta may wax qabtaanoo wax idiin taraan qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey aqoonta lahaa aqoonta diineed kuwii lahaa ayaa waxay yidhahdeen ina alkhizya roogga iyo fadeexadu alyawma maanta iyo wasuu'a cadaabkii cala alkaafiriina gaalada dushoodu ahday wasuu'a iyo xumaantii xumaanta cadaabkii baa laga wadaa macna yay yihiin gaaladaasi maalinkaasi sidaasi loo galay bal tilmaamo dheeradah laga bixiyo waa alladiina kuwa wey ama alladiina kaafiriintaasoo tatawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtii ay oofsanayso daalimii anfusihim nafafyaalkooda kuwa dulmiyey iyagoo ah fa alqow markaasay rideen markii la oofsaday alqow waxay rideen assalama nabadgel hogaankii bay rideen hogaankay dhiibteen way waa isdhiibeen qaa'iliina iyagoo oo leh halkaa qaa'iliina waa ku jirta qaa'iliina iyagoo dhahaya maa kunnaa maanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suu'in wa xumaan balaa iskaba dhaaf inaydaan xumaan jirin xumaan samayn jirin inaad xumaan inaydaan xumaan samayn jirin iska dhaaf waad samayn jirteene ina allaha alle caliimun kii og weeye bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa samayn ee fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama iridaheeda gala khaalidiina xaalatiin kuwa ku waaraya fiiha jahannama dhexdeeda falabi'sa waxaa baas lahaaday mahwa lmutakabbiriina kuwa iskibriyo ilaahay aayadihiisa iska kibriya yacni makaanu nagaadigooda meesha ay ku nagaanayaan ayaa baas lahaaday wy macna kuwaasi gaalada ah ee maalinkaa fadeexada iyo cadaabka iska leh waa kuwa malaa'igtu ay oofsanayso iyagoo naftooda dulmiyey iyagoo naftooda dulmiyey waxaa laga wadaa shirki iyo gaalnimo iyo jahli iyo shaki iyo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumay ku kaceen saasay naftooda ku dulmiyeen ayagoo waxaa ku dhex jiray malaa'igta u timid saasay nafta kaga qaaday marka markii nafta laga qaaday kadibna fa alqaw salama waxay rideen hogaanka salamka macnaha waxaa laga wadaa alistislaamu walinqiyaad hogaansan bay rideenoo way isdhiibeen ilaan markaa isgiijini ma jirto isgiijin iyo awood sheegasho iyo laalaad iyo midna ma jiro waa isdhiibeenoo si toosay markaa isu dhiibeen markaasaa waxay yidhahdeen xumaanba maanaa samayn jirinba maa kunaa nacmalu min suu inay wax inkiraanba isku dayayaan oo wax qariyaan waa kaan soo marnay wallahi rabbinaa maa kunaa mushrikiina bay odhanay ilaahay baan ku dhaaranay rabbiganoo mushrikiinba maanaan ahayn mama aanaan ahayn kuwa shirki sameeya bal dhaarbayba ku darayaan yawma yabcatuhum allahu jamiican fayaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna anahum calaa shay khaasata almunaafiqiinta ilaahay bay u dhaaranayaan subxana wa tacala inaysan khalad samayn jirin ma ilahay bay wax ka qarin karaan maya way macnaa rabbi subxana wa tacala wuxuu hi bala bala inaydaan macnaha waxway xumaan samayn jirin iskama dhaaf warkeeda waad samayn jirteen taas alla subxaana wa tacaala waxaad samayn jirteen wuu la socdaayo wuu ogsoon yahay warkaa daaya xumaan maanaa samayn jiren khalad maanale maanta laydinka dhagaysan maaye waxaa la odhanayaa ridaha jahannama ee sideedda ah eenu soo marnay gala la odhanaya idinkoo weliba ku waaray kuwaa makaanu nagaadiga iyo hooyaadka loogu talagalay baa baas lahaadoo xumaaday bale alladiina kaafiriintaasoo tatawafaahum ay oofsanayso almalaaikatu malaaigtii ay oofsanayso daalimii anfusihim nafahoo nafafyaalkooda iyagoo dulmiyey xaalayin kuwa naftooda dulmiyey oo ku dulmiyey macsee iyo dembi fa alqow waxay rideen assalama isdhiibid iyo hogaansan bay rideen hogaankii bay rideenoo way isdhiibeen nabadgelyo wey manaa salamka waa salaam istislaam wey manaa hogaansan maa kunnaa qaa'iliina iyagoo leh maa kunnaa maanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suu'in waxumaa ah balaa iskaba dhaaf ina allaha alla caliimu kii ogeeyey bimaa shayga kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa samayn fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama iryaheeda gala khaalidiina idinkoo ku waaraya fiihaa dhexdeed falabi'sa waxaa baas lahaaday mahwa almutakabbiriina kuwa iskibriya oo isla weyn kuwaasi makaanu nagaadigooda iyo meeshay ku nagaan doonaan oo jahannama abaa baas lahaaday wa qiila liladiina ittaqow maada anzala rabbukum qur-aanka waxaynu ku naqaanay in macnaha waxa weeyaan qolo haddii laga warramo bal kuwii kalena laynoo sheego tii wey waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwii waxaa lagu yidhi ittaqow cabsaday oo rabbigood ka cabsaday waxaa lagu yidhi maadaa maxay buu anzala dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu deji qaaluu waxay yidhahdeen khayran khayr buu deji liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey wanaajiyey yan fii hadihi dunya adduunyada dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday xasanatun xaalad wanaagsan bay leeyihi waladaaru laakhirati aakhara daarteeda baana khayrun khayr badanoo midda addunya uga khayr badan wala nicma waxaa nicmo lahaaday daarulmuttaqiina kuwa alla ka cabsada daartooda ayaa nicmo lahaatay jannaatu cadnin ayaa nicmo lahaatay waad ka bedeli kartaa ama waxaad tidhahdaa lahum waxaa u sugnaatay jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkooday leeyihin jannooyinka lagu nagaanay yadkhuluunahaa xaalo ay gelayaan tajri yadkhuluunahaa way gelayaan tajri xaalo ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadka dhexdooda maa yashaa'uuna waxay doonaan kadalika sidaasoo kale ayuu yejzi llahu alla ku abaalmariyaa almuttaqiina kuwa cabsada kuwa alla ka cabsada subxana wa tacala alladiina kuwaasoo tatawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsato tayibiina iyagoo wan wanaagsan xaalayihiin kuwa wanaagsan oo taahir ah raalli ah yaquuluuna waxay leeyihiin salaamun malaa'igtii markay oofsato salaamun nabadgelya calaykum dushiina ha ahaato udkhuluu gala aljannata jannada gala bimaa kuntum waxaad ahaydeen sababtii tacmaluuna kuwa sameey bal labadan qorosay u kala gedisan yihiin fiir adugu yacni waxa weeyaan nolol adduunyada ku kala duwan nolol aakharana ku kala duwan jidkay hayaana kala duwan rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi suaal baa qoladii hore su-aal baa lasoo weydiy markii la yidhi maadaa anzala rabbuku maxay ku jawaabeen asaatiiru lawaliina bay dheh bal jawaabtu say u kala fiicantaa fiir kuwanna markii la yidhi maadaa anzala rabbukum waxay ku jawaabeen khayran bay ku jawaabeen khayr buu ilahay soo dejiyey subxana wa tacala wax dani ku jirto oo maslaxa ku jirto oo maslaxadii adduuniya aakharaba ku jirto ayuu ilaahay soo dejiyey oo waxyi ah saasay odhanayaan abaalkoodu muxuu yahay kuwa camalkooda hagaajiyey oo wanaag wana oo sama falay kuwaasi waxaa u sugnaaday adduunka dhexdiisa xaalad wanaagsan bay leeyihin adduunka abaalgud bay ku leeyihin ma aha abaalgudkoodu inuu aakhare keliya yahay adduunkana abaalgud bay ku leeyihiinoo xaalad wanaagsan bay leeyihin laakiin midda aakhare u taallaa ka weyn oo ka fiican oo ka wanaagsan midday adduunyada ku helayaan macnaha waxaa layna tusayaa iimaanka iyo camalka saalixa iyo ilaahay oo la ateeco iyo sharcigiisaoo lagu hagaagaayay in ay keeni karto adduunyada oo nolol wanaagsan iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo wanaag lagu helo saasna aayadda soo socota inoogu imaan doontaa man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun adduunkana nolol wanaagsan baan nooln noolaynaynaa aakhare markay tagaanna waxay samayn jireen ka ugu wanaagsan baanu ku abaalmarinayna marka aakhare keliya ma aakharataasi waa la ogyahay oo wixii ugu fiicnaa baa loogu diyaariye laakiin adduunkana mid wanaagsan iyo xaalad wanaagsan baa lagu siinay ayib saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala waxaa nicmo lahaatay oo wanaag lahaatay muttaqiinta daartooda oo waa daarta janno waa lasii cadeeya waxaa la yidhi midda nicmada leh waa yani waaridda iyo nagaadiga jannooyinkooda wey aseendooyinkai beeraha waaweyn ee lagu nagaanayo wey way gelayaan maalinta qiyaamada hoosteeda geedaha iyo guryaha ku yaalla hoostooda webiyaal baa socda mamnuuca wax alla wixii ay doonaan ayaa meesha yaalla lahum fiiha maa yashaauun wax alla waxay doonaan wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wa taladu lacyun wax kasta oo nafi jeclaato ama ili ku qabowsato oo ili ay u bogto ayaa jannada dhexdeeda yaal bal adigu wuxuu sheego wuxuu sheego haddaad rabto wax alla waxaad rabto unbal adigu sheego wax kasta oo aad sheegan lahayd oo dhan horaa loo sii diyaariyeyba saas way macana waxay doonaan oo dhan bay ku leeyihin rabbi subxana wa tacala sidaa abaalgudkaana waxaa loogu abaalgudaa dadka muttaqiinta ah oo ilaahay ka cabsado macaasida iyo dembiyada iska jira waa dadkii soo beertay wey soo shaqaystay dadkaasa abaalgudka noocaasa iskale markii nafta laga qaadayo adduunka ay dhaafayaan xaalkoodu see weeye waxay malaa'igtu oofsataa oy nafta ka qaadaa iyagoo fiicfiican dayibiina iyagoo fiicano xaaladooda fiican iyagoo xaalad toosan baa loogu yimaadaa iyagoo ilaahay adeecayo malaa'igta u imaan nafta markay ka qaadaysana la argagixin maayo laga nixin maayo lagula soo boodi maayo waa la dejin naxnu wliyaakum fi lxayaati dunya wa fi laakhirati walakum fiiha ma tashtayi yani waxa wy malaaigtii baa u imaanayso waa loo qalbi dejin saasaa ilahi subxana wa tacala qur-aanka inoogu sheegay ina aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tucadiin ha cabsanina oo ha murginina oo macnaha yani waa la soo dhaweyn saasa xaalad noocaas oo kalea nafta looga qaaday markaasay malaaigtu waxay odhanaysaa salaamun calaykum salaamun calaykum nabadii dushiina ha ahaato jannada gala wixii aad shaqaysateen iyo camalkiina sababtii ku gala saasaa la odhanaya macana soo laba kaafya kala dheeri maa marka bal sida qolada loo soo dhawaynayo loo jecel yahay luuqadda lagula hadlayo iyo qoladii hore u fiirso saas labadaa jid baa la kala hayaa natiijaduna saan bay ku kala dambayn doontaa adaa garanaya marka jidkaa dooran leh khiyaarku aduu ku yaalla ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasushiisa waxaa xilka saaran wuxuu yahay caddaynta amaa doorashadu aday kula taalla ama kaa ismari ama kaa ismari adaa ku talagal kale saas wa qiila waxaa la yidhi liladiina kuwii waxaa lagu yidhi ittaqow cabsaday maadaa maxaybuu anzala dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu dejiyey qaaluu waxay yidhahdeen khayran anzala wuxuu soo dejiyey khayran buu soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaajiyey camalkooda axsanuu samafalay oo camalkooda hagaajiyey fii haadihi dunya adduunyadan dhexdeeda waxaa u sugnaaday xasanatan xaalad wanaagsan xasanatun xaalad wanaagsan iyo nolol fiican bay leeyihi waladaaru laakhirati aakhara daarteeda ayaa khayrun khayr badan intan adduunyada ay ku haystaan midda aakhara u taallaa ka fiican wala nicma waxaa nicmo lahaaday daarulmuttaqiina kuwa alla ka cabsada daartooda iyo degmada loogu talagalo jannadaa baa nicmo lahaday jannaatu cadnin baa nicmo lahaday jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkii jannooyinkiis ayaa nicmo lahaaday jannooyinka lagu nagaanayo yadkhuluunaha way gelayaan tajri iyadoo ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaasha lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadka dhexooda waxaa ugu sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan oo ay naftoodu jeclaato kadalika sidaasoo kale ayuu yejzi llahu alla ugu abaalgudaa almuttaqiina muttaqiinta saasuu ilahay u abaalmariyaa kuwa ka cabsada is-ilaaliya alladiina kuwaasoo tatawafaahum ay oofsato almalaa'ikatu malaa'igtii ay oofsanayso tayibiina xaala yihiin kuwa wanaagsan xadiidka bara ibnu caazim ibnu axmed iyo keyrku ay soo saareen waa ka nabigeenu sal lay slam yidhi ruuxa muuminka marka nafta laga qaadayo malagii nafta qaadi lahay malakulmowt oo koox malaa'iga la socotaa u imaanaya waxay wadaan kafan laga keenay jannada baalka maydka lagu udgiyo oo aada u udgoonna way wadaan markay u yimaadaan wuxuu soo dirayaa isagu xagoo kaleu fadhiisanaya malaa'igtii kaleu soo diraya ayagaa marka naftii cilaajinaya si tartiibbay usoo saarayaan aakhirka marka ugu dambeeyuu isagu qaadaya naftaa marka laga qaadayo ruuxa mu'minkaa waxaa la odhanayaa ayaa ayatuha nafsu altayiba naftan wanaagsanay meesha wanaagsan ku jirtaay waxaad u soo baxdaa ilaahay naxariistiisa iyo ridihiisa u soo bax saasaa la odhanaya markaasay sida weelka afkiisa biyaha looga shubo oo kale saasoo kaley si fudud isu soo dhiibaysaa soma dayibiina iyagoo wanaagsanoo fiican ayay malaa'igtu oobsanaysaayoo nafta laga qaadaya yaquuluuna waxay odhanayaan salaamun malaa'igtii waxay odhanaysaa salaamun nabadgelya calaykum dushiina ha ahaato udkhuluu gala aljannata jannada gala bimaa kuntum waxaad ahaydeen sababtii tacmaluuna kuwa sameeya camalkiinii ku galaan la odhanaya taa lafteedu waa qadarin naxariis ilahay baa jannada lagu gelayaaye camalkiinii ku gala waa sabab laakiin haddii lu yidhahdo waxaan adaa shaqaystay iyo waa layska kaaka siiyey sooma galakaan adaa shaqaystay oo bay naftu ka jeceshay bimaa kuntum tacmaluuna hal yanduruuna miyay sugayaan kuwan la kari laayahay ee waktigaa jooga waa tahdiid iyo goodi way hadalkani hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooye almalaa'ikatu malaa'igtii inay u timaado mooye aw amase ya'tiya inuu yimaado amru rabbika rabbiga amarkiisu inuu yimaado mooye kadalika sidaasoo kale ayaa facala waxaa falay alladiina kuwii min qablihim iyaga hortooda aha wamaa dalamahum allahu alla muusan dulmiyin kuwaa hore walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiyey fa asaabahum waxaa asiibay kuwaa hore sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii camiluu ay sameeyeen waxaaqa waxaa ku habsaday bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjees kuwan hadda la kari la'yahay wakhtigii nebiga jooga weye gaaladan madaxa adag ee si walba inta loola hadlay waxba qaadan lah hadda waxay sugayaan un waxa weeye malaa'igtii wey malaa'igtii nafta ka qaadi lahay ama amar ilaahay inuu yimaado oo amarka ilahay baa muxuu yahy waa qiyaamada laba mid inay malaa'igtii u timaaday nafta ka qaadaysa ama qiyaamadiiba dushooda ka dhacdo mooyaane wax kaloo hadda u laaban ay sugayaan maba jiraba ilaa wixii loo sheegi lahay oo dhan diiday sidaa ayagu ay baatilka ugu madax adeygeen ilaa cadaabku ka yimaadana saasoo kale ummadihii ka horreeyey baa sameeyey oo waa la kari waayey reer nuux baa la kari waayey say u madax adkaayeen bay tii ilahay ku timi reer caad baa sidii oo kale ah kadalika facala aladiina min qablihim saasay ummaduhu wada ahaayeen say isu giijinahayaan oo baatilka ugu madax adag yihiin oo loo kari la'yahay unbay tii ilahay maalinta dambe ku imaanaysaa macnaha markii tii ilaahay ay ummadaha ku timinna rabbi muusan dulmiyin lama gardaraysanin yacni waxayna lahayn lama marinin ee iyagaa naftooda dulmiyey oo rusushii khilaafay la dagaalamay alle la kari waayey ishagaajin waayey ayagaa khaladka laha way macnaha markay iyagu khaladka galeenna wixii ay samaynayeen ee gafafiyaal ah xumaanyaalkoodii iyo dembiyadii ciqaabtii ka dhalatay baa ku dhacday bu rabbi subxana watacala waxaa ku habsaday waxaa ku habsaday cadaabkay ku jeesjeesayen baa ku habsaday waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uuna waxay ku jeesjeesi jireen waa cadaabku war cadaab iyo ciqaab baa soo socota marka la yidhahdo war la kaali bili maxaad anaga noogu cabsinaysaa waxaa oga jira ke waxa jira maaha cadaabkay ku jeesjeesi jireen baa ku habsaday saas hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooyaane almalaa'ikatu malaa'igta inay u timaado mooyaane nafta ka qaadina aw amase ya'tiyahum inuu yimaado mooyaane amru rabbika rabbiga amarkiisu inuu yimaado mooyaane oo qiyaamadii ah kadalika sidaasoo kale ayaa facala waxaa sameeyey alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey saasay sameeyeenoo u madax adeygeen ilaa amarka ilaahay ku yimid wamaa dalamahum allahu alla muusan dulmiyin kuwaa hore walaakin kaanuu iyagaase waxay ahaayeen anfusahum nafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiyeyo beeninta iyo yani waxa weya la dagaalanka rususha ay la dagaalameen ayay naftooda ku dulmiyeen iyo shirkiga iyo gaalnimada fa asaabahum waxaa asiibay ummadaha hore sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii camiluu ay sameeyeen camalkay iyagu sameeyeen iyo waxay sameeyeen xumaantii ka dhalatay baa asiibtay waxaaqa waxaana ku degay oo ku habsaday bihim iyaga maa shaygii kaanuu ay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeeso cadaabkii ay inkirsanaayeen ee ku jeesjeesi jireen kiibaa ku dhacay wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey waxay yidhaahdeen low shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa maa cabadnaa maanaan caabudneen min duunihi isaga ka sokow min shayin shayna maanaan caabudneen naxnu anagu maanaan caabudneen walaa aabaa'unaa iyo aabayaashana toona walaa xaramnaa maanaan xaaraamaynen min duunihi alla ka sokow min shayin shayna maanaan xaaraamaynen kadalika sidaasoo kale ayaa facala waxaa sameeyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey ee fahal cala arusuli rususha dushooda ma tahay ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad almubiinu oo cad walaqad bacatnaa xaqiiqe waan dirnay fii kulli ummatin ummad walba dhexdeeda waxaan dirnay rasuulan rasuul baan dirnay an icbudu llaha baan la dirnay waa ka mabdaa loo sii dhiibay an icbuduu caabuda allaha alle caabuda oo wajtanibuu ka dheeraadoo ka fogaada ataaquuta daaquudka ka fogaada fa minhum waxaa ka mida ummadihiisaa la yidhi man cid baa ka mida hada allahu alla uu hanuuniyey wa minhum waxaa ka mida man cid xaqat ay waajibtay calayhi dushiisa addalaalatu baadinimadu ay dushiisa ku waajibtay fasiiruu socda marka fil ardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sideebay kaana ahaad caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniye cidhibtoodu say ahayd bal fiiriya masaladan aayaddu ka hadlayso horeynu usoo marray suurat lancaam baynu kusoo marnayo kuwa ilaahay wax la wadaajiya mushrikiinta ama waxay dhahay waxay leeyihin hadduu alla doono inaanaan waxyaabahan caabudin hadduu rabo oo doonayo maanaan caabudnin hadduu doonayo inaanaan waxyaalahan xaaraamayninna baxiiradii iyo saa'ibadii iyo waxyaalihii ay xaaraamayn jireen ee risiqi ilaahay xalaasha ahaa maanaan xaaraamayneen hadduusan ilaahay doonaynin macnaha waxay ka wadaan adiga maadaama wax adduunka aysan ka dhacaynin wuxuusan ilaahay doonin so masaladaasi masalaad ogoshay ma ha wuxuusan ilaahay doonin dhulka ka dhici maayo kownka ka dhici maayo annaga waxaan samaynayno soo ilaahay ma doonin oo shirkigan aan samaynayno iyo xaaraamayntan aan samaynayno soo ilaahay ma doonin haawe ha ilaahay doonidiisa kama hoos baxsana bay hadduu ilaahay doonay raalli buu nooga yahay hadduusan raalli nooga ahayn muu naga qabto oo awood iyo xoog buu leeyahay uu nagaga qabtee muu naga celiy ha wuu noo daayey soo ma dayntaa uu noo daayey waxay markhaati u tahay inuu raalli nooga yahay taas oo adigoo intaad xoolo dhacday oo kaleeto ama dad laysay lagu yidhi war dadka maxaad u laynaysaa u dulminaysa ilaahay muu iga qabto hadduusan raalli ka ahayn saasoo kale yidhi ma sax ma sax ma ilaahay baa doonay sax wixii fiican iyo wixii xunba ilaahay doonidiisa kownkaa kawniga ah iyo qorshayntiisa kawniga ah way ku jirtaa laakiin ma raalli buu ka yahay maya mashiicadaa laba qaybood oo saan hadda kahor soo qeexnayo doonid ilaahay raalli ka yahay iyo doonid uusan raalli ka ahayn waxyaabo uu doonay oo qorsheeyey oo isagu qadaray oo haddana uusan raalli ka ahayn baa jira maxaa ka mid a ibliis ilaahay baa abuuray soo ma gaaladan ilaahay baa abuuray kufrigooda iyo gaalnimadooda ilaahay baa abuuray dulmiga ilaahay baa abuuray haddana maca dalika ma raalli buu ka yahay walaa yardaa licibaadihi alkufra gaalnimada ilahay raalli kama ah muxuu uu abuuray hadduusan raalli ka ahayn taa laguma gelinin su-aasha ilahay weydiin laa yus'alu camaa yafcal ilaahu haddaadan raalli ka ahayn waxyaabahan maxaad u abuurtay ma weydiin kartid xikmad bay ku salaysanta ilaahay subxana wa tacaala naar buu samaystay ibliis buu abuuray gaaladanuu abuuray sharkii buu abuuray isagaa abuuray rabbi subxaana wa tacaala wax doonidiisa kawnigaa ka hoos baxsani mashi ma jiro muxuu u abuurayna lama weydiin kara rabbi subxana wa tacala adiga laakiin maxaa lagu faray jidkaasina waa jid qalloocsan jidkaasina waa jid toosane jidkaa toosan raac kaa qalloocsanna khiyaarna waa lagu siiyey aad ku kala dooran karto marka inaad tidhaahdo xumaantaadii aad gashay iyo khaladkaagii aad gashay ilaahay baa raalli ka ah hadduusan raalli ka ahaynna muu iga qabto war maaha warkaasi waxa weye waa kalimatu xaqin yuraadu biha albatilu waa eray xaq ah laakiin meel xun loo wato oo si xun loo daliishanayo sax waxaan ilaahay doonin meesha ka dhici maayo laakiin raalli kamaa waxaad samaynaysaa way maana ma muu naga qabto oo unkirada midda ay leeyihiin muu naga qabto baa marka laga jawaabay rabbi subxaanahu wa tacaala inuusan raalli ka ahayn wuxuu ku muujiyey laba siyoodba waa midda koowaad ee rusul buu soo diray walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuulan rasuul buu soo diray ummad walbana loo diray muujinaya shirkiga inuusan ilahay raalli ka ahayn taasoo ilahay kuma caddayn ha muu naga qabto waa laydiin caddeeyey ilahay inuusan raalli ka ahayn waa talta koobaad ta labaada ilaahay uu ku caddeeyeyna waxa weye waa midda dambe oo fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin ummadihii hore ee waxaan ku dhaqmay idinka horreeyey soo ilaahay ma baabi'ininoo khaladkii ay galeen daraaddii looma halaagin taasina soo caddayn maayado ila wuu ka qabtay oo wuxuu ku qabtay ciqaab u ciqaabay taana waa taarikh idinka horraysa oo laydin hordhigaya ilaahay inuu diiday rusushiisuna way idin soo gaadhaysa wuu ku diiday kutubtii buu ku diiday marka raalli buu ka yahay xagga ka kanta labada arrimood buu ilahi subxana wa tacala waa ku caddeeyey ummadihii hore siduu ula dhaqmay ee u baabi'iyey markay waxa laga kari waayey astaan waxay u tahay inuusan raalli ka ahayn rusushii uu soo diray iyo kutubtii uu soo dejiyey wuxuu ku caddeeyey inuusan raalli ka ahayn waxaanaan raalli ka ahay tan qaada buu ku yidhi tawxiidkaan raalli ka ahay dhaacadaan raalli ka ahay ikhlaaskaan raalli ka ahay rusushoo la raacaan raalli ka ahay jidkaasaan raalli ka ahay mar buu ku yidhi waa ku caddeey maxaa kuu laaban marka ma jirto macana saas baa meesha soomaalidu tidhahdo doqon alla taqaana lagama garxelo mise qadar taqaana lagama garxelo ilahi baa sameeyey buu ku leehay adigu maogasha ilahay lagu daliishado maanta xoolahaagaan dhacaya ama yani waxa weye namar baan ku gaadhsiinaya ama gurigaagaan kuu dabamaraya markaasaa marka markaad qabsatana waxaan ku le ilahay baa qadaray ma yeelaysa aduu ma qorsho ilahi baad kasoo horjeeda ma ogosha maya nin ogol ma jiro marka khaladkan ay gelayaane mabda'a iyo caqiidada ku saabsan iyo suluuga inay u daliishadaan ilaahay qadarkiisa waa masale khalad aslan masale khalad wey maana wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey alla wax la wadaajiyey waxay yidhahdeen low shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa inaanaan kayrkii caabudi isa ka sokow min shayin shayna maanaan caabudin naxnu anagu maanaan caabudnayn walaa aabaa'unaa iyo aabbayaashana toona walaa xaramnaa maanaan xarimnayn min duunihi alla ka sokow min shayin shayna maanaan xarimnayn yani waxyaalahay xaaraamin jireen kadalika sidaasoo kalea facala waxaa sameeyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waa arrin looga horreeyo gaaladu saan bay weligooba dhihi jireen yani waxaa iskaga khaldan mashiicada kawniga iyo mashiicada sharciga waa laba mashiico oo kala duwan wey macnaha fahal cala arusuli rususha dushooda ma tahay ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane almubiinu oo cad xilka rususha saarani waa inay uun fariinta gaadhsiiyaan dadka walaqad bacatnaa xaqiiqa waan dirnay fii kulli ummatin ummad walba dhexdeeda waxaan dirnay rasuulan rasuul baan dirnay ummad walba rasuul baa loo diray maxaa lala diray an icbudu llaha bianicbudu llaha alla caabuda oo wajtanibuu ka fogaada adaaquutka daaquutka ka fogaada daaquutka waxaa la yidhahda horaynu usoo baran faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billah iyo suuratu alcimraan iyo waynu kusoo marnay daaquutka wax tacriifka iyo qeexid la qeexa waxaa ugu fiican qeexidda ibnulqayim caleyh raxmat ullah kullu man yutaxakamu ilayhi min macbuudin aw mutaacin aw matbuuc baa la yidhahda cid kasta oo loo xugum tago oo mid la caabudahaya mid la adeecsan yahay ah mid la raacsan yahay ah ayaa waxa la yidhahda daaquud la yidhahda yani waxa weye haddaad bini aadan aada ku raacsan tahay jid khaldan daaquudkaagu waa isaga haddaad nin madaxweyneha ama dawlad ku raacsan tahay wax sharciga khilaafsan daaquud wey haddii aad yani waxa weye oday aad ku raacsan tahay wax diinta khilaafsan waa daaquudkaaga haddaad sharcika ilaahay aan ahayn raacsan tahay waa daaquud wax kasta oo ama la raacsan yahay ama la adeecayo ama la caabudayo oon ka ilaahay ahayn waa daaquud saas maana wajtanibu daaquuta dhawaaqiidda marka waxaa ugu weyn shaydaanka sooma ila waxa rabbi saa ka dambeeya saas daraaddeed mufasiriinta salafka qaar ka mid ay ku fasirayaan adtaaquutu huwa shaydaan maxaa yila isagaa waxaanu dhahasan waa macna wajtanibuu ka fogaada adtaaquuta daaquudkana ka fogaada labada arrimood baa loo diray labada arrimoodna waa labada kelimatu tawxiid ay ka koobanta laa ilaaha ila allahu laa ilaaha waa icbud llaha ila allahuna ama laa ilaaha waa ijtanibu daaquuta wey ila allahuna icbud llahu saas waa mabda nabi maxamed loo soo dhiibay baa rusushoo dhan loo soo dhiibay waana meesha kutubtu ilaahay soo diray iyo rususha mabda ay la yimaadeen saldhigga iyo asaaska waa wey waa tawxiidka iyo addoommada in ilahay keliga ay caabudaan subxana wa tacala fa minhum waxaa ka mida marka dadka ummadaha ummadihii waxaa ka mida rususha loo diray man cid baa ka mida hada allahu alla uu hanuuniyey wa minhum waxaa ka mida man cid baa ka mida xaqad ay sugnaatay calayhi dushiisa addalaalatu baadinimadu oy dushiisa ku waajibtay fasiiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sidabe kaana ahaatay caaqibatu kaana ay ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniyey rususha xidhibtoodu bal waxay ku dambaysay fiiriya in taxris haddaad dadaasho nebiyow calaa hudaahum hanuunkooda dushiisa haddaad ku dadaasho fa ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man cidba yudilu uu luliyo wamaa lahu umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliyana ma ayna u sugnaanin wa aqsamuu way dhaarteen billahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda taagtay leeyihiin dhaar intay taag leedahay iyo tabar bay ku dhaarteen laa yabcatu llahu bay ku dhaarteen alla soo bixin maayo man ciddii yamuutu dhinta ruuxa dhinta la soo saari maayo ku dhaarteen balaa iska dhaaf warkaasi war jira ma ahe wacada wuu yabohe alle wacdan yabo calayhi oo dushiisa ah xaqan midkaasoo dhab ah walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badan laa yaclamuuna ma ay oga muxuu alla u yaboohay inuu addoommada soo saarayo liyubayina inuu caddeeyo daraaddeed lahum iyaga alladii midka yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin fiihi dhexdiisa in loo caddeeyo iyo waliyaclama inay ogaadaan daraaddeed alladiina kuwii kafaruu kufriyey annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaadibiina kuwa beenaalayaala inay ahaayeen haddaad si kasta nebioo hanuunkooda isugu taxallujiso ood isku dhabar jebiso ninaan ilaahay hanuun ugu talagelinoo uu lumiyey ma hanuunin kartid hanuunka ilahay keliya gacantu ku hay subxana wa tacala cid u hiilisana ma helayaan oo ilahay xaggiisa uga hiilisa waxay ku dhaarteen gaaladii dhaartoodu intay taag leedahay oy tabar leedahay meeshii ugu dambaysay wey intay dhaaran kareen bay dhaarteenoo waxay ku dhaarteen cid dhimatay inaan la soo saarayn ma jirtay dhe khuraafo wey waa laysa soo celinaya waa laysa soo leena waa laysa xisaabin doonaa war jira ma aha saasay dhaar kala dambaysa ku dhaarteen rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala dhaartooda iyo warkoodaasi wax jira ma ahe alle wuxuu yaboohay oo ballan ku qaaday weliba ballan dhab ah yaboo xaq ah oo sugan oo laazim ah oo rabbi isku laazimiyey wuxuu yaboohay inuu addoommada soo celin doono markii la dhinta kadib in lays soo celin doono laakiin dadka intooda badan ma ay oga oo kama warhayaan maxaa loo soo celinayaa khalqiga oo markay dhintaan kadib loo soo celinayaa waxaa loo soo celinayaa si loogu caddeeyo waxay isku khilaafsanaayeen mabaadi'dan uun la kala wato nin walba qumanihiisa qoorta ugu jiro maa bayna yahuudiyatin nasraaniyatin majuusiyatin buudiyatin intaasoo xeer baa adduunka ka socda intaasoo mabaadi' baa ishardinayo oo macnaha waxa la kala haystaa nin walbana anaa quman buu leeyahay soo meel lagu kala saaro addoommada in loo sameeyaba liyubayina lahum aladii yakhtalifuuna fiihi waxay isku khilaafsan yihin in loo caddayo daraaddeed baa loo soo celinaya waa in la soo celiyo oo ninkii khaldanaa iyo ninkii saxsanaa la kala ogaado oy kala caddaato wy manaa maxkamad kala saarta inay jirto wey talabaadna kuwa kaafiriintii inay beenaalayaal ahaayeen si ay isu ogaa loo ogaado macna oo maxay been ku sheegayeen markay ku dhaaranayeen laa yabcathu llahu man yamuutu markay ku dhaaranayeen inay beentood ahayd si loo ogaado daraaddeed baa dib laysugu soo celinaya been inay sheegaayeen waxba aynan ogeyn macna in taxriisa haddaad dadaasho nebigow calaa hudaahum hanuunka hanuunintooda haddaad ku dadaasho fa ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo man cidba yudilu uu lumiyo wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina cid uhu ilis hadduu nebi maxamed cid uun hanuunin karo adeerkii abu daalib uu hanuunin lahaa sooma wa aqsamuu way dhaarteen billahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda taag yani taag intay taag leeyihiin dhaarahoodu intay taag leeyihiin iyo tabar bay dhaarteen waxay ku dhaarteen laa yabcathu llahu alla bixin maayo oo soo saari maayo man ciddii yamuutu dhinta balaa bal sayakuunu dalika wey balaa iskaba dhaafa way ahaantaasi wacada alla waa yaboohay soo celinta wac calayhi dushiisa xaal uu yahay wacdigaasi xaqan wacdigaasoo wacyi wacada wuu yaboohay wacdan yabo kaasoo calayhi dushiisa ah xaqan wacyigaasoo wacdigaasoo dhab ah oo xaqiiqo ah oo aan macnaha shik ku jirin walaakina aktara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga maxaa loo soo celinayaa rabbi wacdigaa uu sameeyo khalqiga uu soo celinayaa cilladeedi waata liyubayina inuu caddeeyo daraaddeed alle alla inuu caddeeyo lahum iyaga inuu u caddeeyo aladiina midka yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin fiihi dhexdiisa in loo cadday iyo waliyaclama inay ogaadaan darteed aladiina kuwii kafaruu kufriyey inay ogaadaan annahum iyagu kaanuu inay ahayeen kaadibiina kuwa beenaalayaal ah oo aakhare marka la tago oo waxay wateen yani waxa weye dabka lagu shubo ayagiiyo waxay wateen oo dhan ay caddaatay inay been sheegayaan oo ay arkaan khalqigiiyo soo kaakacay oo nolol cusub la bilaabay sooma caddaanaysa inay been sheegahayeen dhaartoodii inay waxba ka jirta saas innamaa qawlunaa odhahdannadu lishayin shay aanu ku dhahno idaa goortii aradnaahu aanu doonno an naquula inaan dhahno wey lahu isaga shaygaa inaan ku dhahno kun ahaw fa yakuunu markaasu ahaanay oo fa huwa isagu yakuunu uu ahaan hadday qudrada ilahay ka shakisantihin ilaan laysa soo celin maayo markay leeyihiin maxay u diidan yihin soo celinta waxay leeyihin lamada awoodi karaba ma kari karo yaa awoodi kara khalqigana carada ku darmaday ee baaba'ay ee intaasoo qarni ka soo wareegtay ee yaa dib u soo celin kara oo shay walba isla doonan kara oo laftii iyo dhacaankii iyo hilibkii dib isugu soo celin karay yaa awoodi karay leeyihi arrinku intaa waa ka fududaya waxaa la yidhi shay markaanu doonno buu rabbi yihi subxaana wa tacaala hadalka aan ku dhahayneen ku abuurayna waxa weeye ahaw inaan dhahay markaana sidii loogu talagalan buu ahaanba uma baahna gogolxaad uma baahna alaab in la soo ururiyo uma baahna shaqo dheer in la galo inay wakti qaadato uma baahna kun unbaa la dhihi bas ha maa khalqukum walaa bacthukum ila ka nafsin waaxido abuuristiinna iyo soo celintiinna hal naf oo kale un bay ka dhigan tahay waxba ilaahay lama aha subxana wa tacala inamaa qawlunaa odhaa hadalladu lishayin shay aan ku dhahno idaa goortii aradnaahu aan doonno shaygaa inaan abuurno odhaahda aan ku dhahaynaay an naquula inaan dhahno un weeye wax kalaba maaha an naquula inaan dhahno un weeye lahu shaygaa inaan ku dhahno kun ahaw fa yakuunu oo fa huwa isagu yakuunu markaa uu ahaanay intuu dooni hala ekaado samaawaadka ha ahaado carshiga ha ahaado bini aadamkan daciifkae la soo celinaya ha ahaado kun unbaaba ku filan meel fogba laga raadin maayo macna hawl adagu uma baahna wladiina haajaruu fi llahi min bacdi ma ulimuu wladiina kuwa haajaruu hijrooday fi llahi ilahay dartii kuwa u hijrooday min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadib lanubawi'annahum waan dejinaynaa fi dunyaa adduunyada dhexeeda xasanatan mid wanaagsan baanu dejinaynaa wala ajru laakhirati aakhira ajarkeedaana akbaru weyni badan low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og aladiina kuwa wey sabaruu sabray oo wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakkaluuna tala saaranay waa muhaajiriintii saxaabadii nabiga wey sal lay slam saxaabada magaalada maka markay joogeen oo nabiga la joogeen sal lay waslam aad baa loo dhibay cadaadiis qabaaishii baa isuu u heshiisay intii la dhibi karaa la dhibay nabigu sal lay waslam markay dhibkii u adkaysan waayeen aad loo rafaadiyey wuxuu u idmay inay u hijroodaan ardulxabasha hijrooda buu yidhi meeshaas nin boqoraa jooga oo nasraani ah oo dadka aan hoostiisa lagu dulminayn dhulkaa aadab meeshaasay uqujay sideetan saxaabada ka mid dhowr iyo sideetan cumaan uu ku jiro yani koox rag iyo dumar isku jira jacfar bin abi taalib marka raggaa hijrooday haddana hijradii labaad waa tii madiine loo hijrooday haddana intay ardul xabasha kasoo hijroodeen bay madiine usoo hijroodeen dadkaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ammaanayaa iyo dadka la midkaa ee diintooda la hijrooda waddankay lahaayeen dhulkay ku dhasheen dadkay ka dhasheen xoolahoodii intay ka tagaan ilahay dartii uga tegay meel ka wanaagsan inuu ilaahay ugu bedelay hadday xoolo ka tageen xoolo ka wanaagsan ugu bedelay hadday dhul ka tageen dhul ka wanaagsan ugu bedelay hadday nolol ka tageen nolol ka wanaagsan ugu bedelaya taasuu ilahay sheegaya subxana wa tacaala aakharata ku sugaysaana ka fiican middan adduunyada lagu siiyey wa ficlan saas eh hadday maka ka tageen magaalada madiinuu ilaahay subxaana wa tacaala dejiyo waa kuwii dawladda ka asaastay sooma kadibna ilaahay wixii la ogaabu gacanta u geliyay dawladihii waaweynaa oo dhan bay qabsadeen ilaahay baa dejiyey noloshii hore nolol ka fiican buu siiyey waxoogaaga rafaadkiiun inay u dulqaateen baa looba way dulqaateen dulqaadkaa kadib ilahay waa ka saaray subxana wa tacala waaladiina kuwa haajaruu hijrooday fillaahi ilaahay dartii kuwa i hijrooday haddana kale aan wadanin min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadib oo dhulkoodii lagu dulmiyey oy xorriyad ku waayeen lanubawi'annahum kuwa waanu dejinaynaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaan dejinaynaa xasanatan mid wanaagsan magaalada madiine dheh ama nolol wanaagsan dheh midaba intaba way noqonaysa wala ajru laakhirati aakhara ajarkeedabaa akbaru weyni badan oo middan adduunyada ay ku heleen ku heleen ka weyni badan low kaanuu haddayihin yaclamuuna kuwo alladiina kuwa weye waa kuwe kuwaasi alladiina kuwa weye sabaruu sabray dhibkii lagu hayay rafaadkii xoolahoodii la qaatay dilkii cadaadiskii wixii ay rafaad mareen way u sabreen wacalaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saaranayo ilaahay ku xidhnaayo ku kalsoona subxana watacala wamaa arsalnaa maanaan dirin nebiyagu min qablika hortaa ilaa rijaalan rag mooye raggaasoo nuuxii aanu waxyoonayno ilayhim iyaga aan u waxyoonayno fas'aluu weydiiya nimankii rasuulnimada diidanaayow ee carabta ahayow fas'aluu weydiiya ahla dikri kutubta kuwii u saaxiibka ahaa weydiiya in kuntum haddaad tihiin laa taclamuuna kuwa aan waxba ogeyn bilbayinaati baan la dirnay rususha bilbayinaati xujooyin baanu la dirnay wazuburi iyo kutub wa anzalnaa waan dejinay ilayka adiga xaggaaga waxaan kugu soo dejinay nebiyow addikra qur-aankii baan kugu soo dejinay litubayina si aad u caddayso linnaasi dadka si aad ugu caddayso maa shaygii nuzila la dejiyey ilayhim iyaga xaggooda loo soo dejiyey walacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fikiraan ayadahani waxay ka hadlayaan mabaadi'da waaweyn ee carabta waktigaa nooleed lagala doodahayay inkirsanaayeen waxaa ka mid a bini aadamba ilahay ma soo dirsan karo saasay taagnaayeen bashar ma soo dirsan karo ilahay malaa'ig ha la soo diro marka tii baa laga qancinaya waxaa la yidhi horta wax bashar ahoo wax malaa'ig ah oo bashar hadda ka hor loo soo diray ma jiro intii aan rasuul soo dirayni oo dhan bini aadam rag abay ahaayeen taasi waa mid hadday idinku aydaan waxba garanaynin oo waxba la soconninna kutubihii hore dadkii lagu soo dejiyey ehelka u ahaa weydiiya tawreed iyo injiil iyo zabuur kutubtii hore ummadihii lahaa yahuudiyada iyo nasaarada iyo weydiiya leh haddaad idinku ka shakisantihiin bini aadan lama soo dirsan karo ilaahay ma soo dirsan karo arrinta waa laydinka horreeyey xogna kama haysaane dadka idinku xog dhaamo weydiiya kuwaa idinku dhaame ahlu dikriga ayaa laga wadaa marka dikrigu kutubtii hore la soo dejiyey baa laga wadaa ahlu dikriguna ummadihii loo soo dejiyey baa laga wadaa maxaa yeele mas'alada weydiiya la leeyahay mas'ale ay qirsanaayeen ba oo waxay taagnaayeen muusuu ilaahay soo diray bini aadam ah ciise ilaahay baa soo dirsadoo bini aadam ah wahaakada makhluuq bini aadam inuu ilaahay soo dirsan karo way ogolaayeen marka kuwiinan dhagaha xidhanee jasiiradda joogeen waxba la soconinow kuwa balwarsadaa la yidhi rususha waxaan nala soo dirnay mucjizooyin cadcad iyo kutub baan la soo dirnay adiga khaas ahaan nebi maxamedna qur-aankaan kugu soo dejinay maxaan kugu soo dejin dadka wixii loo soo dejiyey inaad u caddayso daraaddeed nebigu sal alay waslam waxyiguu sharxay qur-aanka waxaa loogu soo dejiyey inuu dadka u sharxo oo u caddeeyo oo uu ka dhaadhiciyo oo uu baro wa ficlan rasuulku sal alay wasalam noloshiisa intii ilaahay uu rasuulnimada u doortay saddex iyo labaatankii sano saddex iyo labaatankaa sano wuxuu u taagnaa uun waxyiga ilaahay kusoo dejiyey caddayntiisa wuxuu ku caddeeyey afkiisa wuxuu ku caddeeyey adinkiisa iyo camalkiisa wuxuu ku caddeeyey taqriiraadkiisa iyo sugidda uu sugo wixii agtiisa lagu sameeyey noloshiisa muddadaa dhan waxay ahayd tabyiin iyo caddayn uu caddaynaya rasuulku sal alay wasalam wixii lagu soo dejiyey ummaddan loo soo dejiyey wa ficlan waxaa kutubulxadiid qoran saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo waxaa kutub qoran macaajinta intaa rasuulkeenna ka sugan sal alay waslam kulligeed waxay sharax iyo caddayn u tahay qur-aanka saas man waa sharax iyo caddayn qur-aanka qasadkii iyo ujeeddadii ilahay addoommadan uu ka lahaa buu nebigu sharxayay salawatu rabbi waslamu caleyh litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim noloshii nabigeenna oo dhan ba ahayd salawatu rabbi waslamu caleyh wamaa arsalnaa maanaa diri nebigo min qablika hortaa ilaa rijaalan rag mooyaane kuwaasoo nuuxii aanu waxyoonnay ilayhim iyaga aanu u waxyoonayn aanu u waxyoonnayoo waxyi kusoo dejinay bini aadan rag ah oo adigoo kale ah oonu waxyi kusoo dejinin baanu soo dirnay malaa'ig lama soo dirin nimankan xaggee ka keeneen malaa'igun baa lasoo dira warka xaggee ka keenay fas'aluu weydiiya nimankan wax diidanow ahla dikri dikriga dadkiisa weydiiya dikriga ehelkiisa dikrigu waa kutubtii hore dadkiisa weydiiya in kuntum haddaad tihiin laa taclamuuna kuwa aan ogeyn waxba garanayn halkaa waxaa inooga soo baxaya ruuxu hadduusan garanaynin shayga inuu qasbado maaha inuu qardo jeexana maaha inuu iska mala awaalana ma aha oo qasbado ee waxaa loo baahan yahay ciddii ku dhaantay inuu la noqdo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ninkaad isleedahay wuu kugu dhaamaa u noqo laakiin ilahay ha ku been abuuraninoo shay aadan garanayn indhaha ka ridin xaaje aadan garanayn oo cilmi u lahayn indhaha ka ridin hama fududaatee macna bilbayinaati baa la dira rusushii bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa baan la dirnay wzuburi iyo kutubtii baan la dirnay waanzalnaa waan dejinay ilayka adiga waxaan kugu soo dejinay nebiyow addikra qur-aankii baan kugu soo dejinay litubayina inaad cadayso daraaddeed linnaasi dadka inaad u cadayso maa shaygii nuzila la dejiyey ilayhim iyaga loo soo dejiyey walacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fikiraan oo marka ay ka fikiraan ilaahay subxana wa tacala waxyiguu soo dejiyey rasuulkuu soo diray khayrkan uu siiyey inay ka fikiraan markaas afa amina halkan marka waa hanjabaad iyo goodi waa laisu hanjabay afa amina miyay aamin ahaadeen alladiina kuwa makaruu makri sameeyey alladiina kuwa makaruu makri falay asayi'aati xumaanyaalka xumaanyaalka kuwa makri falay miyay aamin noqdeen an yaksifa inuu la gooyo allahu alla bihim iyaga alarda dhulka inuu la gooyo aamin miyay ka yihin aw amase ya'tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii inuu u yimaado ma aamin bay ka yihiin min xaysu meel inuu uga yimaado laa yashcuruuna aynan ogeynoo dareensanayn aw amase ya'khudahum inuu qabto aamin miyay ka yihiin cadaabkii inuu qabto fii taqallubihim gadgadoonkooda dhexdiisa inuu ku qabto ayagoo gadgadoomay famaa hum maysan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin kara maysan ahaanin aw amase ya'khudahum inuu qabto miyay aamin ka yihiin cadaabkii inuu qabto calaa takhawufin isu cabsasho korkeeda xaalay ku sugan yihin iyagoo isu cabsanay aw ya'khudahum inuu qabto cadaabkii miyay aamin ka yihiin calaa takhawufin isu cabsasho ay isu cabsanayaan xaalay ku dul sugan yihiin fa ina rabbaka rabbigaa la ra'uufun midkii turid badan wey raxiimun oo naxariistay war dadkan dembiyada laga kari la'yahay ee xumaanta laga kari la'yahay aamin miyay ka yihiin inuu ilaahay dhulka la gooyo aamintum man fi sama an yaksifa bikum larda faida hiya tamuur am amintum man fi samaa'i an yursila calaykum xaasiban fasataclamuuna kayfa nadiir markaad khaladka galayso dembiga ku jirto allah subxaana wa tacala wuxuu heli karaa dhulka qaybta aad ku taagan tahay inuu kula jaro samada in musiibo uu kaaga soo dejiyana wuu heli karaa aamin miyaad ka tahay cadaab inuu kaaga yimaado dhinacaadan filayninba aamin miyay ka yihiin ayagoo gadgadoomaya gadgadoonkooda inuu cadaabka ugu yimaado taqallubka waxaa laga wadaa waa nolosha gadgadoonka ay ku samaynayaan safarta iyo socdaalka iyo macnaha waxa weeyaan yani waxaan gadgadiska saasaa laga wada xilliga ay gadgadoomhayaan inuu cadaabkii ilaahay ku yimaado miyay aamin ka yihiin ilahay ma caajis gelin karaan aaminse ma ka yihiin ayagoo oo cabsanaya cabsi ay isu cabsanayaan dusheeda ayagoo ku sugan inuu cadaab ku yimaado aamin miyay ka yihin waxay ku kala gedisan tahay min xaytu laa yashcuruunada waa cadaab lama filaan oo ku yimid calaa takhawufinna waxaa laga wadaa ayagoo filahaya astaamo iyo hordhiciisii intay arkeen cabsii gashay xaaladdaa inuu cadaabku ugu yimaado ma aamin bay ka yihin labadaba waa ku iman karaa adiga oo waxba lagu tusin oo laguu digin oon hordhac arkinna cadaabku waa kugu habsan karaya ciqaabta rabbi subxana wa tacala in inta wax laguu sii hormariyo wax lagu tuso markaa kadibna adoo isu cabsanaya cadaabku kugu yimaadana waa dhici karta aw ya'khudahum calaa takhawufin rabbigaa waa midka turida badan u firso intaaba soo laydinkuma samayn karo ha maxaa laydinku samayn layaa marka alla subxaana wa tacaala waa turid uu addoommadiisa u turayo iyo naxariis uu naxariisanayo saas kuwa lala hadlaya marka hadalku u dhacayo waa kuwii nabiga la joogay sal ly slam laakiin cid walbay u taallaa macna iyaga khaas kuma aha afa amina miyay aamin ahaadeen aladiina kuwii yani makaruu dhagar falay asayi'aati xumaanyaalka kuwa dhagar falay almakaraati dhagaryaalka asayi'aati ee xunxuwa dhagaryaalka xunxunka ah kuwa yani dhagar falay kuwaasi miyay aamin ka ahaadeen oo ma aamin bay ka yihiin an yaksifa allahu inuu ilaahay la gooyo bihim iyaga alarda dhulka inuu la gooyo aw amase ya'tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii min xaysu meel inuu uga yimaado laa yashcuruuna aynan ogeynoo dareensaneyn taas meel aynan dareensanayn waxaa laga yaabaa ama caafimaadka in lagaa soo galo waa suurtagal in caruurtiiyo reerka xaggiisa lagaga yimaado waa suurtagal xoolahaaga in lagaa galo waa suurtagal diintaada in lagaa galo lagu dhex fadhiisto waa suurtagal oo uguba khatarsan oo ugu halisan marka meelaanan filaynin bu cadaabkaaga imaanka aw amase ya'khudahum inuu qabto miyay aamin ka yihiin cadaabkii inuu qabto fii taqallubihim gadgadoonkooda xaalay ku dhex sugan yihiin ayagoo gadgadoomayo safrayo oo soo noqonayo oo suuqyadoodu wax kale rogrogahayo gadgadoonka ayagoo ku jira famaa hum maysan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin kara xoog iyo xeelad toona ilahay kagama fakan karaan aw amase ya'khudahum inuu qabto miyay aamin ka yihiin cadaabkii inuu qabto ya'khudahum alcadaabu baa u wada qadaran aw ya'khudahum inuu qabto cadaabkii inuu qabto miyay aamin ka yihiin calaa takhawufin isu cabsasho dusheeda xalay ku sugan yihin iyagoo isu cabsanayo wax la tusay xoogaa hordha arka cabsi gelisay ama calaa takhawufin mufasiriin badan waxay ku fasirayaan calaa takhawufin ay tanaqusin dhimid dusheeda xalay ku sugan yihiin iyo nusqaamin oo xoolihii iyo caruurtii iyo barwaaqadii laga nusqaamiyey oo in yar in yar inta looga nusqaamiyey markii dambana iyagaba loo yimid calaa takhawufin tanaqusinta iyadana waa tafsiir faina rabbaka rabbigaa la ra'uufun midkii turid badan wey raxiimun oo naxariista wey awalam yarow miyaynan arkayn ilaahay aayaadkiisii waa weynaaba haddana dib laynoogu celiyey iyo khalqigisay ugu hogaansan yihin awalam yarow miyaynan arkaynin ilaa maa shayga xaggiisa khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shayin wuxuun ah wuxuu ilaahay abuuray oo wax walba yatafaya'u isaga oo uu leexanayo dilaaluhu hoosaskiisu iyagoo iilanayoo leexanaya can ilyamiini xagga midigta washamaa'ili iyo dhinacyada bidix sujadan xaal u yahay hoosaskaasi hooskaasi mid sujuudsan xaal u yahay lilahi ilahay u sujuudsan wa hum iyaga oo hoosaskaasi walxaal hum iyagu daakhiruuna kuwa dulaysan oo ilahay u dulaysan iyagoo ah walilahi ilahay keligii baa yasjudu waxaa u sujuuda maa fi samaawaati ciraryaalka waxa ku sugan wamaa fi lardi iyo waxa dhulka dhexdiisa ku sugan oo min daabatin noolaha tukuba ee socda ah wlmalaaikatu malaaigtiina way u sujuudaan walxaal hum iyagu laa yastakbiruuna aynan iskibrinaynin yakhaafuuna way cabsanayaan ama yakhaafuuna xaalo ay ka cabsanayaan rabbahum rabbigood ay ka cabsanayaan min fawqihim korkooda xaalo u yahay oo uu ka sarreeyo wayafcaluuna waxay sameeyaan oo ay falaan malaa'igtii maa shayga yu'maruuna la amrayo ayay yeelaan oo rabbigood ma khilaafaan subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye khalaa'iqda ilaahay uu abuuray miyaynan fiirinaynin oo arkaynin oo shay ah shay un ah shay kasta hooskiisii oo gadgadoomayo oo yacni waxa weeyaan noqnoqonay hooskoo gadoomayo marna dhanka bari aadaya marka dhanac galbeed aadaya mar soo ururaya mar fidaya waxaas hoosku isbedbedelayo oo marna dhanka bidixda uu ka soo leexanayo marna dhanka midigta uu ka leexanayo kolba dhinac kaa marayo hooskaasi ilaahay buu caabudaya amar buu ku socdaa hooskaagana aada moodaysa inuu ciyaarta yahay ee subaxdiina dheer xagga u dheer haddana soo ururaya ilaa salkaaga u yimaado haddana xagga u fidahaya haddana qarsoomaya waa sujuudsan yahay ilaahay buu saa ku caabudaya subxana wa tacala soo wax la yaab lama adigu ilaahay ma taqaanin hooskaasoo ilahay buu yaqaana ma tukatid adugu ilaahayna ma taqaanin xarigiisii baad geysay hooskaagu laakiin ilahay buu caabudaa oo wakaasoo ilaahay buu u sujuudaya u hoggaansan yahay weliba ilaahay buu isu dulaynayaa waa dulaysan yahay baa laleeyahy alla waxaa u sujuuda samaawaadka iyo dhulalka waxa dhexdooda jooga oo noolaha socda malaa'igtuna ilaahay bay u sujuudaan iskarmana weynaadaan ilaahay sujuudiisa malaa'igtaad aragteena khalqiga ilaahay kuwa ugu fadli badan ah haddana iyagoo fadli leh iskalama weyna ilahay inay addoommo u noqdaan subxana wa tacala adigu xaggeed joogtaa marka markaad isla weynaanayso malaa'igtiina sidan u hoggaansan tahay maxaa tahay marka saas way macana waalmalaa'ikatu wallah yastakbiruun rabbigooday ka cabsadaan xaggooda sare xaalo uu yahay oo ilaahay uu ka sarreeyo waa midaynu soo marno sifo ilahay way sarrayntaasi yacni daat ahaan iyo sifo ahaan dhinac walbaa u sarreeya wayna wayna sameeyaan wax kastoo la amro ayay sameeyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna ilaahay macay sida caasida magaan malaa'igtu wax alla wixii ilaahay farayna way fuliyaan oo way falan awalam yarow miyaynan arkayn ilaa maa shay xaggii miyaynan arkaynin khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shayin shay uun ah wuxuu dooniba ha noqde yatafaya'u kaasoo yatafaya'u uu noqnoqonayo ama maahee uu gadgadoomayo leexleexanayo dilaaluhu hooskiisu can ilyamiini xagga midigta iyo washamaaili dhinacyaha bidixda sujadan xaalo uu yahay hooskaasi mid sujuudsan lilahi ilaahay u sujuudsan wa hum xaal ay walxaal bay sujuudsan yihiin hum iyagu waa hadhagh hoosaskii weli walxaal hum hoosasku daakhiruuna kuwa ilaahay u dulaysan oo isu liidaya ay yihiin walilahi ilahay keligiibaa yasjudu waxaa u sujuuda maa fi samaawaati waxyaalaha cirarka ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdo waxa ku sugan oo min daabatin noolaha socda ee tukuba waalmalaaikatu malaaigtiina way sujuudaan walxaal hum iyagu laa yastakbiruuna ayna isweynaynin oo ilahay ayna iska weynaynin cibaadadiisa yakhaafuuna way cabsadaan rabbahum rabbigood bay ka cabsadaan min fawqihim korkooda xaalo u yahay wayafcaluuna waxay falaan maa yu'manuuna waxa la amray wa qaala allahu alla wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha samaysanina ilaahayni laba ilah ha samaysanina ilaahayni ilaahya ha samaysanina inayni oo laba ah waa takiid inamaa huwa isagu ilaahun waa macbuud waaxidun oo mid ah ee fa iyaaya aniga keligay farhabuuni iga baqa walahu isaga keligii waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda waalardi iyo waxa dhulka dhexdiisa walahu isaga keligii waxaa u sugnaaday addiinu yeelitaanka iyo hogaansanka iyo daacada waasiban xaal u yahay mid joogta ah oo daa'im ah afa hayr allahi ma alla cid aan ahayn baad tattaquuna ka cabsanaysaan ood iska jiraysaan marka wamaa bikum waxa idinku sugan oo min nicmatin nicmo ah fa min allahi xagga ilaahay bay ka ahaatay uma kadibna idaa goortii masakum uu idin taabto addurru dhibaatadu markay idin taabato fa ilayhi xaggiisa ayaa taj'aruuna u cabanaysaan xaggiisaaad u dhawaaqanaysaan u cabanaysaan uma kadibna idaa goortii kashafa uu faydo addurra dhibka cankum xaggiinna markuu idinka faydo idaa markaaba fariiqun koox oo minkum idinka idinka mid a yushrikuuna kuwo la wadaajinayo way birabbihim rabbigood bay wax la wadaajinaya rabbi wuxuu leeyahay war addoomadaydiiyo laba ilaah ha samaysanina saddex warkooda joojibe laba ilaah laba la caabuda ha samaysanina dhagax iyo alla kala daaya awliye iyo allana kala daaya makhluuq iyo allana kala daaya laba ilaah ma jiraane hal mid baa la caabudaa oo cibaadada mudan isaga keligii caabuda aniga keliga iga cabsada bur buri subxana wa tacala oo maxaa keligaa maxaa keligaa maa cid kale wax lagugu daro haddaad saa tidhahda jawaabteedu waxa weeye samaawaadka iyo dhulalka inta dhexdoodaasoo isagu ma laha haa hadde ma makhluuqiisa wax la wadaagi kara marka ilan cid kale ma jirte waxaa kaloo rabbi uu leeyahay oo gooni u leeyahay daacada iyo yeelitaanka iyo hogaansanka diinka waxaa laga wadaa hadda altaacatu waalcibaadatu waalinqiyaad baa laga wadaa yacni yeelitaanka iyo hogaansan loo hogaansamo alla keligiibaa iska leh isagoo weliba daa'ima waasibka wax le bimacnaa daa'im isagoo joogto ahoo aan kala go' lahayn hogaansan joogto ah oon marna laga tegaynin ilahay keliyaa iskale subxana wa tacala ma cid aan allahin baad marka ka baqaysaan oo ka cabsanaysa wax kasta oo nic waxaa kalood ilaahay keligii ku caabudaysaan midda koowaadi waxa weeyaan horta in isaguna waa khaaliq inta kasoo dhan waa makhluuq isagaa iskale ta labaad waxaad haysataan oo dhan oo nicmo ah isaga xaggiisa ka tegay dhagaxan aad la caabudaysa waxba ma bixinin oo sheekhan iyo wadaadkan qabriga ku jira waxba ma bixinin oo makhluuqan aad ku garab wadaan nicmadan aad haysataan waxba kamayna bixinine keligiibaa iska wada leh hadduu keligii leeyahayna mahadcelinta isagaa iskale mahadnaqa iyo in la caabudo waa inuu keligii yeesho way macna markay dhibaata idin taabatana isaga xaggiisaaad u cabataan dhagaxa waad ka tegaysaan oo qubuurta waad ka tegaysaan oo kuwa dhintay waad halmaamaysaan oo awowyadiin xusi maysaane isaga keligii baad ku cararaysa markaad uu idinka faydana oo dhibkii aad ugu cabateen idinka qaadana qaar idinka idinka mida waxay hadda ku hor halmaameen bay soo noolaynayaanoo ilaahay iyagoo wax ku garab wadoo la wadaajinaya saad arkaysaa macna waataynu soo marnayoo markay dhibaato galaan ilahay keliya yaqaaneen markii dhibaatada uu ka saarana asnaamtoodii ay ka tageen bay markaas soo nooleynayaan oo boorka ka jafayaan macna wa qaala allahu alla wuxu yidhi laa tattaqiduu ha samaysanin oo ha yeelanina ilaahayni laba ilaah itnayni oo laba ah waa ta'kiid laba ilaah ha samaysanina macnaha ma waxaa laga wadaa saddex waad samaysan kartaa maya laba haddii laydiin diiday saddexda waa kasii cag jiraa hal unbaa laydiin ogolay inamaa huwa isagu ilaahu waa macbuud oo mid oo waaxidun mid ah ilaahun mid la caabudo weeye waaxidun oo mid ah oo wax labeeya uusan jirin ee fa iyaaya aniga keligay farhabuuni iga baqa walahu isaga keligiibuiyo u sugnaadeen maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda iyo walardi waxa dhulka dhexdiisa khalaa'iqa isagaa iskale wax lama wadaagi karaa wuxuu leeyahay miyaa wax loogu dari karaa walahu isaga keligiibuu u sugnaaday addiinu dhaacada iyo hogaansanka iyo isdhiibiddu waa siban xaal uu joogto yahay keligii baana loo hogaansamaayo oo la ateecay oo laisu dhiibaa ee asnaam iyo waxyaaba kale laysuma dhiibo afa hayra allahi maalla cid aan ahayn baa tattaquuna ka baqaysaan marka wamaa bikum waxa idinku sugan wamaa shayga bikum idinka idinku sugan oo min nicmatin nicmo ah fa min allahi xagga ilaahay bay ka ahaatay sanamna ma bixinin qabrina ma bixinin sheekhna ma bixinin cid kaloo lu kule ma jirto ama gacan uma kadibna idaa goortii masakum u idin taabto addurru dhibku markuu idin taabtana fa ilayhi xaggiisa ayaa taj'aruuna ayaad u cabanaysaan ood u qayliyanaysaan uma kadibna idaa goortii kashafa uu faydo addurra dhibka cankum xaggiinna markuu idinka faydo idaa markaaba fariiqun koox oo minkum idinka idinka midihi yushrikuuna way la wadaajinayaan birabbihim rabbigood bay khalqiga wax ugu darayaan hada wabilahi tawfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali wasabi